qultu waxaan ihatay lastu bixaruuriyatin ma ihi anigu khawaarij ma ihi walaakinii as'alu waa makuu su'aalayaayo cilmi ahaan baan kuu warsanaya qaalad waxay tidhi kaana yusiibunaa daalika dhiiggaas aan ugu dhici jiray fa nu'maru waana la amri jiray biqalaa'i sawmi soomka inaan soo qadlayno walaa nu'maru biqalaa'i salaati laakin salaad soo qadlayna lama ohan jiro haddaba sidaa u qaado haddii yacni dalabulcilmi uu kaa tahay cilmi aad doonayso eed khawaarij ahayn sidaa u qaado wey aye salaada umbaa soonka umbaa la qadlaynaya salaad lama qadlaynaya rawahu lkhams can ummi salamata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaana nisaa kaana nufasaa'u haweenka nifaaska qaba waxay ahaayeen waa meentu markay umusha ku jiraan tajlisu mid fadhiisato calaa cahdi rasuulillahi sal allau alay wasalam arbaciina yowman afartan beri bay umusha ku jiri jireen haweenka zamankii nabiga waa sida qaalibka ah wey hiya qaalibu muddati nifaas wey nifaaska muddada qaalibka waa wey wa ilaa falow kaana nifaasuha yowman aw halaaata ayaam hadduu saddex beri kaga go'o ama hal maalin kaga go'o dee way ka qabaysanaysaa markaas ka qabaysanaysa afartanka hadduu kor usii dhaafana ilaa lixdan weeye muddada xaylka yani nifaaska ugu badan waa lixdan beri laba bilood inuu hayo gabadhi ma dhiigga uu ka socoy markaasi muddadaasay dhammaysanaysaa fa kunnaa waxaan ahayn bay leedahay umu salamo nadli wujuuhana wejiga annaga waxaan sidaa u marmarsan jirnay markaan umusha ku jirno bil warsi geedka warska la yidhaaho waayahay min alkalaf yacni finanka iyo waxyaalaha wejiga kasoo babaxayo naagta afartan beri bayn dee qabaysanayninoo waxba ismarinayninoo markaasaa wejigeeda finan iyo waxbaa kasoo babaxayo geedka waraska la yidhaha ismarin jirnay haweenku yani sida bahalkan hurudka oo kale ee wejiga u marmarsadaan oo kale waxaasoo kale aan wejiga iska marmarsan jirnay bay leedahay rawaahu abu daawuud baa wariyay wa tirmidi wa canhaa waxaa laga wariyay umu salama kaanat ilmar'atu naagta waxay ahayd oo min nisaa'i nabiyi sala allahu alayh wasalm nabiga haweenkiisa ka mid haweenka nabiga waxaa loola jeedaa kuwa haweenka yani gabdhihi gabdhihii nabiga uu dhalay iyo haweenka kale oo maxaarimtiisa ee qaraabadayda u dhadhawaawo amaa haweenka nabiga xaasaskiisa asaga uu qabay khadiijo unbaa carruurta u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani wax khadiijo ka dambeeya waxu dhalay maariyatu lqibdiya ka jirta oo wiilka ibraahima u dhashay bas haweenkan kale sagaalkii u dambayso hadda uu nabigu ka dhintay midna ooma dhalin wey hal mid oo ilmo u dhashay ma jiro marka haweenkaan min nisaa-i nabiyi laleeyahay waa haweenkii maxa gabdhihiisa asaga uu dhalay iyo kuwii kale maxramka qaraabadaha ay u dhadhawaawe taqcudu mid fadhiisata ee fi nifaasi markay umusha ku jirto arbaciina leylatan afartan beri afartan habeen bay joogaysa laa ya'muruha nabiyu nabigu ma amri jirin sal allau alay wasalam biqalaa'i salaati nifaas salaadii kaga tagtay intaas soo qalleen lama dhahayni wey nabigu ma amrin rawahu abu daawuud can ibni cumar waxaa laga wariyay can nabi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu laa taqra'u lxaa'ilu naagta xaylka qabtay yani ma akriso wala ljunubu ninkii janaabada qabay shay-an oo min alqur'aan shay qur-aanka ka mid a ma akrinaya naag xayl qabta inay qur-aanka akriso waa xaaraan ninkii janaabada qabayna asna inuu qur-aanka akriya waa xaani lihada alxadiid rawaahu tirmidi imam tirmidi waa wariyey bisanadin saxiix buu ku wariyey sanad saxiixuu ku wariyey ay marka haddee waxyaalaha xoogaa yacni haya dhibaatadeedu hadda ayna haysatay ka mid tahay naagaha dhiigga qabo qur-aanka akrintiise waxa weeye sida hadda yani caddaynaya xadiidkan uu ku cad yahay laa taqra yani laa taqra'u lxaa'idu wala ljunubu shay-an min alqur'aan iyo xadiidkii sid cali oo aan soo maraynay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yaqra'una kaana yuqri'una alqur'aana qur-aankuu noo aqrin jiray calaa kulli xaalin maa lam yakun junuban hadduuna janaabo qabin waxay ku cad yihiin labadan xadiidba qofka janaabada qabo iyo naagta dhiigga qabta midna inayna qur-aanka aqrinin oo hadday qur-aankaa taabtaan ay aqriyaana xaaraam inay tahay aan la ogolayn marxaban waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay xadiid sunanka lagu wariyey ee ibnu khusayme iyo aye bayhaqiya ay warinayaan nin saxaabi ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalam asagoo weysaysanaya oo weysadina weli aan dhamaystirin markaasuu nabiga su-aalay wuu salaamo wuxuu yidhi assalaamu calaykum kamuuna qaaday nabigu markuu weysadii dhammaystay kadib uu salaamtii ka radiyey markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi waxaan kahday anoon dahaaro qabin inaan yani ilaahay aan xuso inaa wacalaykum asalaam ku idhaahdo haddee salaamtu waa dikrigii ilaahay soo maaha anoon daahir ahayn inaa ilaahay xuskiisa la imaadaan kahday buu nabigu leey hadduu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu salaam radiyo isagoo weyse qabin bal ka warran naag dhiig qabto inay qur-aan akriso bal ka warran waa wax aada iyo aada u yaab badan wey qur-aanka ilaahay uu leeyahay laa yamasuhu ila almutaharuun walaaliya dad baa hadda waxay leeyihiin naagta dhiigga qabta qur-aankay akhrisanaysa waxaaba kasii daran kitaabka qur-aankaabay qaadaysaa oy xamlinaysaa masaajidkii bay gelaysaa oy ku nagaanaysaa maanta o dhan dhex fadhinaysaa markaasay haddana qur-aanka dareerinaysa waa saddex shay oo saddexduba xaaraan ka ah naagta xaylka qabta wey inay qur-aanka akhriso waa ka xaaraan inay qur-aanka xumbaarto oy qaadana waa ka xaaraan masaajidka inay dhex fadhiisato oy ku nagaato ama dhex taagnaatana waa ka xaaraan saddexdii oo xaaraan aha saddexdiiba la isugu geeyo waxaa laleeyahay dumarkii xaylka qaba waxa laleeyahay sameeya oo masaajidda hadda ka buuxo waa kuwan daldalaya qur-aankii oo dharabta ku hayo mar alla markii salaada la aqimo masaajidda qaar waxaa arkaysa markii salaada la aqimo yaa waxaa arkaysa haween iska sheekaysanay waana weydiino xaneer maxay yihin haweenkan markii salaada la galo meesha un ka nuul waa haweenkii macduurkaayo dhiigga qaba ayagoo aan tukanaynin oo hadda maxay masaajid ka soo dooneen hadday macduur yihiin salaadba ma tukanayaan masaajidka inay soo galaan waa xaaraan qur-aanka inay qaadaan waa xaaraan inay aqriyaan waa xaaraan maxay ka soo dooneen masaajidka waa wax yaab la wey diinta intii la takfiifsaday baa wax walbaba la sameeyey maanta wey waxaa loo deliishanayaa laba xadiid oo hadda haddii aan idin sheego aada yaabaysaan bal qofkaan deliishanayay meesha uu ka deliishanayay markii la weydiiyo layihi maxaad ugu banayseen naagtan dhiigga qabto se maxay xaggee banaynaysaa qur-aan ku akrinaysaa hal daliiloo caqli ah uu soo deliishaday wuxuu leeyahay gabadha haddayn qur-aanka akrinin intay dhiigga qabto qur-aankaa ka fakani qur-aankaa ka fakanay qur-aanka toddoba beri ama lix beri uu gabadha dhiigga haynaya sida qaalibka waaba saase qaar ka yar u haynayna waaba jiraa laba beri saddex beri kaga go-ayay qur-aanka intaa ka fakanaya muxuu ya waxay u deliishadeen markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid noo imaan doono caaisha waxay leedahay anigoo dhiig qabo xayl qabo nabigu dhabteyda intuu sidaa ugu seexdo ayuu qur-aanka dareerinay nabiga caaishaoo dhiig qabta dhabteediibuu ku seexday qur-aankuu akriyey yaa waxay daliil u tahay naag xayl qabta inay qur-aan akrinayso soo wax yaable maaha ya oo gabadhaan xaylka qabto ayadu shibbay iska tahay maradeedaan waxba ma qabto hadduu nabigu dhabteeda saa uu sexdo asagu qur-aanka uu dareeriyey nabigaa qur-aanka asagaa akrinaye ma jirkeedaa uu taabtay ee dhabteedaa uu ku jiifaa u banaysay inay iyadu qur-aanka akriso waa wax yaable waxaa jira xadiid kale xadiidkii hadda aan soo maraynay caa-isho iyadoo xaaji oo xaj soo xajisay baa dhiig ku dhacay meesha saraf yidhahdaa waa tii dhiiggu kula dhacay xaylku iyadoo ooyeysuu nabigu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa kugu dhacay maa yubkiiki annafisti miyaad xayshay markaasay tiri nacam wuxuu nabigu ku yidhi faqdii ma ina haadaa shay-un katabahu llahu calaa banaati aadam dhiiggan waa wax ilaahay aadam gabdhihiisa uu ku qadaray oo ku farad yeelay faqdii gudo maa yaqdi lxaaj ninka xaajiga wixii acmaaloo uu samaynayo o dhan samee hayra allaa taduufii bilbeyt kacbada laakiin hadda waafiq markaas waxay yidhahdeen xadiidkaas wax alle wuxuu xaajigu samaynaya waxaa ka mid ah qur-aankoo la akriyo qur-aankoo la akriyaa ka mid ah waxa xaajigu samaynayo marka nebigu wuxuu u diiday un kacbada ha dawaafin laakiin wixii kale looma diidin wax alle wixii xaajigu sameeyo samee meeshaa waxaa ku jirto qur-aankana akri baa ku jirto halkaa haddii laga deliishado oo la yidhaahdo wixii dawaafka aan ahayn ba oo xaajigu sameeyaba samee xaajigu wuu tukanaya naagta xaylka qaba ma tukanaysaa maxaa farqi waa dee haddaad diiday oo tiri dawaafka un bas uhuu nabigu diiday ee wax alla wixii ninka xaajigu sameeyo samee meeshaa qur-aankii baa soo hoosgelayo haddaad tidhi haddee ninka xaajiga wuu tukadaaye qur-aankiina wuu akrinayaaye naagtii dhiigga qabtay kacbada ha dawaafin laakiin ha tuko tuko bay xadiidku keenaya sooma saasay noqonaysa waa qiyaas faasida wey wax nas horta wax nas sariixa lagu lagu yani lagu lagu xarimay qiyaas ma ku banayn karta adugu hadda wax meesha lagu banaynaya waa qiyaas nabigaa dhabta nabiga caaisha oo dhiig qabta dhabteeda qur-aan ku akriyey ayaduna way akrin kartaa waana uga qiyaastay waa qiyaas wax alle wuxuu xaajigu sameeye samee oo ilaa dawaafka mooyaane qur-aankii baa meeshaa ku jira oon ka qiyaastay naskan cadna waa diidaysaa oo laa taqra'u lxaa'idu wala ljunubu shay-an min alqur'aan xadiidkan saxiixa ee imaam turmidi uu sunankiisa ku warinaya waa diidaysaa taas dee waxaan anigu ramaad iska samaynaya wey diin ma aha waxaas qiyaas goormee la deliishanaya horta markii nas cad la waaye soo maha masalada ku cad markii meeshan xukunka ku cad la waaye markaa kadib baa qiyaas la keeni karaa marka wax sabab ah oo dumarka u banaynayo inay qur'aanka ayagoo dhiig aqri dhiig qaba ay aqriyaan ma jirto taas waa jariimo yacni waa arrin xun oo yani yani waa takfiif diinta ilaahay meel looga dhacayo qur-aankana la ihaanaysanayo qofkii dumarka ahayd oo ninkeedu inuu la seexdo loo diiday oo ilaahay uu leeyahy factadilu nisaaa fi lmaxiil ka fogaada ha u dhowaanina huwa adan qurun weeye ka fogaada ilaa idaaro qaataan yaa waxaad leeda qur-aanka ha akriso oo haa samay kalaamka ilaahay mutaharkaa baad leeda ha akriso taas diin maaha wey wartaa ha la iska ilaaliyo oo weliba khaasatan dumarka nin wax alla ninkii wax idin sheego saas weeye uu yidhahda iska raacina diinta ilaahay qaata oo diinta raaca oo nusuustan yacni cadcad ku camalfala oo sameeya qur'aanka qof weyse la'aana xataa la ogoleynba inuu taabto laa yamasuhu ila mudaharun baa ilahay leey qofka hadda weyse la'aanta ah ma wuxuu kaloo qabaa hadda waxba kale ma qabo waa istij qabaa jirkiisu daahir wey nijaasa kuma taalo laakiin waa weyse la'aanoo xadatul xugun unbaa ku jira oo salaad ma tukan karo qur-aanka inuu taabto looma ogolo ma taaban karo kitaabka masxafka qur-aanka naag dhiig qabto dhiig ka sumay maxaad umalanaysa masxafka golonka ku wadato waa wax yaab badan wey marka ilaahay aan ka baqno subxaanahu watacaala nusuustana aanu raacno waxaasoo kale sida iyo takfiifka diintana aanu iska ilaalino can caaishata waxaa laga wariyay can nabiy sal lay waslam qaala wuxuu nabi wajihuu hadihi lbuyuud guryahan jeediya can ilmasjidi masaajidka ka jeediya fa innii laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub guryo ayaa kusoo jeeday masaajidka nabiga albaabkiisa saa ugu soo jeedeen dadku markay guryahooda ka soo baxaan masaajidkaay dhex marayaan ninkii janaabada qabay baa masaajidka iska dhex marayo naagtii janaabada xaylka qabtay baa masaajidka dhex marayso markaasuu nabigu wuxuu leeyahay guryahan masaajidka kusoo jeejeedo ka jeediya oo albaabka meel kale kabax kala baxa sidiina masaajidka u dhex marin fa innii anigu laa uxilu lmasjid masaajidka uma xalilayo lixaa'ili naag dhiig qabto masaajidka inay dhex marto ay ku ama ay ku nagaato walaa junub nin walaa junubi nin janaabo qaba dhexmarka marka cubuurka haddii marka uusan ku dhex nagaanayn o dhex taagnaanan ama dhex fariisanaynin dhib ma leh ninka janaabada qaba iska dhex mari kara masaajidka o caabiri sabiilinti wey ilahay uu sheego waalsaa unbaa loogu dhex gudbi karaa laakiin inuu dhex taagnaado ama dhex fariista lama ogolo naagta dhiigga qabta iyaduna hadday dhiiggeeda uusan fara badnayna masaajidka in wax oga tifqay ayna ka yaabaynin way iska dhex mari kartaa hadday yani dhar fara badan ay qabto ama dhiiggeeda ay ku kalsoon tahay yani way iska dhex mari kartaa masaajidka ayadoon ku istaagaynin bay saa u dhex gudbi kartaa ayadoo soconayso hadday laakiin ka yaabaysa in wax oga tifqaan xaaraan weyn masaajidka dhex marta way ka wareeganaysaa wey al masaajidka in la nijaaseeye lama ogola wa rawaahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa wariyey fi axkaami almustaxaada waxaa halkan laga gelayaa fi axkaami almustaxaada qofka dumarka ahee mustaxaadada la yidhaahdo ee dhiiggaa shubanka uu ku dhacay taa axkaamteedii baa meeshan laga gelayaa mustaxaado waxaa la yidhaahdaa hiya alatii jaawaza damuhaa akhara alxayd waa gabadha dhiiggeedu uu gudbay oo dhaafay xaylka zamankiisii kii ugu badnaa akharu xayl waa shan iyo toban beri aqalkiisuna waa yowmiya waleylo haalibkiisu lix beri weeye ama toddoba beri weeye marka xaylka agtarkiisii ugu badnaa ee shan iyo toban beryaha hadduu dhaafo mustaxaadlaa la dhihi xukunkeeda mustaxaado mustaxaadadaas ayaa halkan laga galay axkaamteedii weeye dhiiggii baa wuxuu dhaafay aksaru xaylkii oo shan iyo toban beri a waay naagaha intuu dhiiggu hayo dumarka dhiiggan xaylka la yidhaahdo shan iyo toban beri unbaa u badan yowmiya waleylana way u yartahay afar iyo labaatan saac inta u dhaxaysa unbay ku jirayaan haweenku midba qadar unbuu haynayaa laakiin qaalibka haweenka markii la raacraacay oo culimmadii a'immadii imaamu shaafici iyo zamankoodii haweenka badankoodii ay raacraaceen waxay haweenku u badnaayeen toddoba beri iyo lix beri inuu haynayo dhiigu marka shan iyo toban beri gabadha dhiiggeeda hadduu dhaafo xayl maaha markaas waa dhiig jiro ahoo xidid baa fakaday cirqul caada la yidhaahdo cirqi yacni yusama alcaada lagu magacaabo ayaa go-ay wey axkaam gaarahay yeelanaysaa markaas oo haddee cibaadadii inay tukataa la doonaya salaadii bay tukanaysaa way iska soomaysaa zawjkeedii bay la seexanaysaa waa caadi weeye cibaadadeedii wadaysaa gabadhaa marka dhiiggeedu uu yacni uu xad dhaafay ee shan iyo tobankii beri uu dhaafay mustaxaadaa la yidhaha shuban baa ku dhacaye dhowr qaybood bay noqon doonaan afar qaybood bay axkaamtooda kusoo ururi tarjicu licaadatihaa aw tacmalu lqawiya xaydan buu hadda sheekhu ku yidhi tarjicu licaadatihaa caadadeedii hore dhiiggu nooca ugu dhici jiray ama wakhtigu ku dhici jiray hadday taqaano caadadeedii horey u noqoni markuu dhiiggaan yacni fadrada hooska shubankaa ku dhacay caadadeedii horey u laabanaysa ow tacmalu lqawiya bay ku camalfalaysaa tacmalu lqawiya kii qawiga ahaa ee xoogga badnaabay waxay ugu camalfalaysaa xaydan gabadhu inay mubtadi'a tahay oo dhiiggu hadda ku bilowday mumayizana ay tahay oo wakhtiga dhiiggeedu ku dhacayo way garan ama waa mubtadi'a hayru mumayiza hadduu dhiigu ku bilowday laakiin ma taqaano siduu yacni waktiyaha uu dhiigu haynayay iyo bisha meesha uga dhacay iyo ma garanayso muctaado weeye horay dhiigga usoo laha hore ugu soo dhici jiray dhiiggu mudakira wayna xusuusan tahay oo way taqaanaa caadadeedii bisha inuu awalka kaga dhacayo dhiiggu inuu aakhirka kaga dhacayo minu dhexda way garanaysaa iyo muctaado hayru mudakira waa naasi oo caado awal wayba soo lahaan jirtay laakiin way hilmaantay afartaa qaybood bay noqon doonaa afartuba insha allahu axaadiitan soo socoto ayaan u kala celin doonaa insha allah can caaishata waxaa laga wariyey ana faadimata bintu abi xubaysh gabadha faadimo bintu abi xubaysh la yidhaahdo sa'alat inabiya nabigay weydiisay sala allahu calayhi wasalama faqaalat waxay tidhi innii ustaxaadu waa lay shubayaa dhiig baan shumayaa oo falaa adhuru maba daahir noqonayo dhiiggii maba joogsanayo afa adcu salaata salaada miyaan iska daayaabay ti rasuulka ilaahay fa qaala wuxuu yidhi nabigu laa salaada hadaynin inna daaliki kaagaasu dhiiggan iska qulqulayo cirqun xidid weeye caadil baa lagu magacaabaa xidid baa go-ay oo shaydaankii baa asiibayoo darbe iyo waxbuu ku dhuftay markaasaa xididkaa go-aya walaysa bilxaylati xayl ma aha kan salaada looga taga dee waa xaylkan sharcigaho muddada go-an leh ee ma aha midkaan dhiiggan iska fakaday ee xididkaa fakaday ah walaakin daci salaata salaada ka tag qadra alayaami maalmihii qadarkooda allatii taasoo kunti aad ahay taxiidiina mid xaysha fiiha maalmaha maalmihii xaylku kugu dhici jiray waa gabadhan yacni muctaado mudakiro a weeyahoo dhiigga caaday u lahayd marka hore way taqaanay wayna xasuusan tahay wakhtiga uu dhiiggu ku dhici jiray maxay samaynaysaa marka maalmihii dhiiggu uu haynayey yay salaada joojinaysaa allatii kunti taxiliina fiiha dhiiggii waa iska socdaa soo maha bisha awalkeeduu ku dhici jiray dhiiggi toddoba beri hadduu hayn jiray toddobadii beri bay salaada ka joogi lix beri hadduu hayn jiray lix beri bay salaada ka joogi lixdii beri markay u dhammaato ama toddobadii beri wakhtiga unuu hayn jiray iyadoo ay horay u taqaanay suma iqtisilii qabayso oo wasallii tuko intay qabaysato oo midkaas xaylka yacni lagu xisaabayo unbay ka qabaysani kan kaleo iska socda isaga xugun ma leh bes markaasay salaadeeda hore ka bilaabi salaadeedii iyo cibaadadeedii bay hore ka bilaabi wa fii riwaayatin idaa aqbalat alxaylatu xayladu hadday soo qaabisho wakhtigii xaylku kugu dhici jiray fadaci salaata salaada ka tag wa idaa adbarad markay yacni dubur jeediso wakhtigii dhammaadana fa aqsilii dhaqoo faqsilii canki dama dhiigga xaggaaga ka dhaqoo wasallii tuko markay muddadii kuu dhammaato intaad qabaysato iska tuko wey rawaahu lkhamsatu baa wariyey wazaada turmidiyu watawada ii weysayso oo likulli salaatin laakiin salaadii la arkaba u weysayso xataa yajii'a daalika alwaqtu waqtigii dhiiggu kugu dheci jiray ilaa uu haddana yimaado haddee dhiiggii baa iska shumaaya soomaha ma joogsanayo maalmihii ay xaylka lagu qadarayay markay dhammaato wixii ka dambeeyey mar alla markii waktiga salaada la gaaro dhiiggii bay iska dhaqaysaa meeshiiba yani intay dhaqdo yani maro iyo waxbay ku xirxiraysaa oo way cufayaysaa markaa bacdigeed bay weysaysan salaad la arkana inay u weysaysato way laakiin qabays ma leh waliabi daawuud litandurha yani ha fiiriso ciddat alayaami maalmihii tiradooda iyo wallayaali allatii taasoo kaanad ay ahayd taxiiduhina mid xaysho min ashahri bisha maalmihii bisha dhiigga uu ku dhici jiray ha xisaabsato qabla an yusiibahaa intuuna asiibin alladii asaabahaa dhiiggan hadda iska shumaayey iska soconaya xadda aan lahayn intuuna ku dhicin waktiga hore waktiguu dhiigu qaban jiray bisha awalkeeda miyuu ku dhici jiray mise bisha dhexdeeduu ku dhici jiray ma aakhirkuu kaga dhici jiray ha fiiriso inti maalmoodoo uu hayn jirayna ha eegto ha fiiriso waa gabar muctaaday ahaydoo marka hore dhiigga caado u lahayd haddana way garanaysaa caadadeedii oo waktiga dhiiggu ku dhici jiray la socotaa waxay ku camalfalaysaa caadadeedii hore tarjicu licaadatiha caadadeedii hore u noqonaysa faltatruki salaata salaada markaa ha ka tagto maalmaha ha iska dayso qadra daaliki kaas qadarkiisa min ashahri bisha fa idaa khallafat daaliki markay maalmahaas dhammayso ee dhiiggu ku dhici jiray fal taktasil ha qabaysato uma aayahay litas tasqir uma litas tasfir dhiigga ha iska nad ha isku ha daariso oo bisawbin maro uma litusalli ha tukato dhiigga intay iska dhammayso oy dhiigga ka qabaysato uma litastadfir ha ku daariso bihawbin maro maray sidaa ugu xidhaysaa meesha oo intay sidaa ugu xidhto ee labada lugood dhexdooda ay mariso yay dhexda kula xidhanaysaa dhexday xarig saa ugu xidhaysaa maradiina mintay saa tidhaahdo labada lugood dhexdooda intay kala marisay dhinacay dhinaca uga xidhaysa si dhiigga ay u celisa wey xoogaa u yarayso marka way isdhaqaysaa maradaasay ku xidhaysaa way iska weysaysanaysaa markaasay tukanaysaa way tukanaysaa can faadimata waxaa laga wariyey binta abi xubaysh annahaa iyadu qaalad waxay tihi yaa rasuula allah innii anigu ustaxaadu waan shumayaa dhiig baa iska kay socdo fa qaala lahaa wuxuu u yidhi nabigu idaa kaana damulxayli dhiigga xaylka wakhtigiisii markii la gaaro fa innahu asagu damun dhiig weeye aswadu oo madow yucrafu waa la garanayaaye fa idaa kaana daaliki markaad dhiiggaas madow aad aragto fa amsikii cani salaati salaada jooji fa idaa kaana alaakharu midkii kale markuu yimaado oo kii madoobaa wakhtigiisii waa dhammaaday waa kii xaylka lagu qadarayey fa idaa kaana alaakharu kii kale ee iska iska guduudnaa ee biyobiyaha markuu bilowdo fatawada ii weysayso wasallii tuko fa innamaa huwa waxaan iska qulqulaya cirqun xidid weeye waa xidid go-ay sidaa w marka hadda labadan qaybood ee hadda aanu soo marnay gabadhu hadday caado horay usii lahayd oo muctaado mudakiro a weeyaho dhiigga horay caado ugu lahayd wayna xusuusan tahay caadadeedii hore iyo waktiguu dhiiggu ku dhici jiray kii bay ku camal falaysaa tarjicu licaadatiha ow tacmalu lqawiya xaylan yani xadiidkan hadda u dambeeyo weeye naagta horay dhiigga wuu ugu soo dhici jiray laakiin hadda ma xusuusno way hilmaantay waktigii uu ku dhici jiray bisha iyo qadarkii uu hayn jiray bay garan la-ada see yeelaysaa midaas dhiiggeeda ka socday fiirinaysaayo dhiiggu marka uu xoogga leeyahay dhiig madow oo yaro kulul oo xoog le markuu ka socdo kaasay waxay ka dhigaysaa xayl toddoba beri ama lix beri bay xayl isku qadaraysaa waa maalmaha dhiiggaa xoogga le ee madow uu socdo kaas markuu dhammaadana way ka qabaysanaysaa bas cibaadadeedii hore si waysa hadday caadadeedii hore garan weydo oo naasiyay noqotay way hilmaantay soo maha saasay ku camal falaysa dhiigga markuu xoogga leeyahay bay xayl ka dhigi midkuu markaa dhammaadana bes waa dhiiggii kale caadigahay ee jiradahay iska socday marka kaas bay markaa way ka qabaysanaysaa rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i tataxayadu haalibu lxayli ow tajmacu salaatayni bacda algusli tanna yacni waa xugun kale naagtu markay noqon weyday waa mubtadi'o oo waxba ma kala garanaysa dhiiggu hadduu ku bilowday ama waa yacni muctaaday ahaydoo horay dhiigga way u lahayde laakiin ma garanayso waa naasiyo way hilmaantay ya hadda aan soo marin oo kale way say yeelaysaa xaylku haalib buu lahaa dee xaylku aqal iyo haalib iyo agar buu leeyahay soo maha haalibulxayl muxuu ahaa lix beri ama toddoba beri buu ahaa haddayba garan weyday ama wuxuu dhiiguba hadda bilow uu ku yahayna garanaynin oo caado ayada u tixnaydba ma jirto soo maaha haalibu xaylkii unbay xayl isku ridaysaa todo bishii markuu dhiiggu baa iska socdo soo maaha bishii lix beri ama toddoba beri bay xaylo isku xisaabaysaa dhiigga xaylkaabay ku tirinaysa markay intaa dhammaatana way ka qabaysanaysaa bas cibaadana way wadaysa markay naagtu qabaysato haddana oy toddobadaa beri dhammaato ay qabaysato laba wej baa u bannaan way qabaysani bas si ruux daahir oo kale ay uga camal falaysaa salaad la arka markay imaato wayse un bayna wayse ku dhowran karin maxaa dhiiggii baa iska socdee waysadeedu waa iska daruuri mar alla markii waktigii la gaaro unbay weysaysanaysaa meeshii bay dhaqaysaa mare iyo waxbay ku xiraysaa way tukanaysaa salaaddii la arkaba saasay yeelaysa ama waxay samaynaysaa labadii salaadood duhurkii iyo casirkii oo kale duhurkii ayay intay qabaysato oo weysaysato meesha ay daariso ayay labadii salaadood isku jamcinaysaa duhurkii iyo casirkii bay isku jamcinaysaa haddana maqribkii iyo cishihii bay saas yeelaysaa intay u qabaysato ooy isdhaqdhaqdo ayay haddana maqribkii iyo cishihiina horey isugu jamcinaysaa salaada keligeed bay u qabaysanaysaa markaas intay isdhaqdhaqday salaada subaxna keligeed tukanaysaa saasay ku wadaysa labada arrimood mid alla midii u roon ayay samaynaysaa can xamnata waxaa laga wariyey bintu yani jaxshin qaalad waxay tihi ataytu rasuula llahi baan u imi sala allahu alayhi wasalam faqultu waxaan ihi ya rasuula allah innii imra'atu naag baan ahay ustaxaadu waa la ishuba xaylatan shuban dhiig baa igu dhacay kasiiratan oo fara badan shadiidatan oo aad u daran weliba famaa taraa maxaad raayeynaysaa fiiha figeeda qad maracatniya asalaata salaada miyay iga mancinaysaa iyo wa sooma soomka qaala wuxuu yidhi nabigu ancutu laki waan kuu sif waxaan kuu tilmaamayaa alkursufa bahalka la yidhaahdo suufka wey fa innahu yudhibu dama dhiigguu tagsiiyaa geedka suufka la yidhaahdo waa daawo ee yacni geli geedkaas sidaa geli wey daawo u noqonayaa aya waxaa lagu darayaabaa weliba leeya xoogaa saliid ah inti sidaa loogu qooyo ayay marka saa u gelinaysaa farjigii bay saa u gelinaysaa marka waa dibi oo yacni waa daawo fa innahu yudhibu dama dhiigguu yaraynaya qaalad waxay tidhi huwa dhiiggeenu aktaru waa ka badan yahay min daalika waxaa sheegaysa rasuulka ilahi wax suuf la geliya waa ka badan yahay waa ba wax iska burqanaya wax joogsanaya ma dhiig xoog badan wey qaala wuxuu yidhi nabigu fatakidii tawban mara samaysade mara aad sidaa ugu xirto oo aad ku celiso samayso qaalad waxay tihi huwa aktaru min daalika waa kasii badan yahay inamaa asuju waan shumayaa inamaa asuju sajan yacni asubu saban wey dhiiggan waa dhiig shumayo wax suuf iyo mara iyo wax celin karta maha waa dhiig iska qulqulayo oo aada u fara badan qaala wuxuu yidhi nabigu sa'aamurkii marka waan ku amrayaa biamrayni laba amar baan ku amrayaa ayuhumaa koodii facalti aada samayso ajzaa cankii wuu kaa gudayaa min alaakhari kii kale laba arrimood un baan ku farayaa mid alla midka kuu roonyeel fa in qawiiti haddaad kari karto calayhimaa haddii aada yeeli karto labadooda mid alla midkii kuu fiican fa anta aclamo adaa garanayo kaad rabta adigu samee inamaa haadihi dhiiggaan iska shumayo ragdatun yacni darbatun darbo weeye oo min rakadaati shaydaani shaydaanka asiibidiisa ka mid ah qofka dumarka ah shaydaanka iyo jinka ayaa asiibayo meel buu ku dhufanaya marka xidid baa go-ayo caadil la yidhaahdo ayaa go-ayo dhiigu ma joogsanayo ma iska soconaya marka fataxayadii waxaad isku qadartaa xayl isku qadaro oo isxaysii sittata ayaamin lix beri aw sabcata ayaamin toddoba beri lix beri xaa'ilo iska dhig ama toddoba beri xaa'ilo iska dhig waa qaalibulxaylkii weeye tuwaafiqiina waad waafaqaysaa fii cilmillaahi ilaahay cilmigiisaaad waafaqaysaa tacaalaa dikruhu dikrigiisa korhay yacni naagta waktiga xiilku qaalibkiisa uu haynayo lama garanayo hadda dhiig uu iska shumayaa fii cilmillaahi unbaa unbuu jiraa soo maha marka qaalibu xaylki sida haweenka u badnayd lix beri ama toddoba beri inuu hayaa haweenka u badnayde adigu intii oo kale xayl isku qadar tuwaafiqiina waad waafaqaysaa fii cilmi illaahi tacaala dikruhu ilahay dikrigiisa korreey markaad lixdaa beri ama toddobadaa beri dhiigga aad isku qadarto dhiig qabto uma iqtasilii qabayso markaas xataa idaa ra'ayti markaad aragtood ra'yeyso annakii adigu qad daharti inaad daahir noqotay oo wastanqa'ti aad nadiif noqotay wey dhiiggii baa hadda iska socdo laakiin toddobada beri iyo lixdii beri oo dhiiggii isku qadartay waa dhiiggu markuu xoogga lahaye ama xaailada ay iska dhigtay yani mid xayl qabtay isku qadartay yay ka qabaysanaysaa dhiiggii baa iska socdo marka maxaa la qabaysanay biyihii bay isku sumaysaa way ismarinaysaa way isnadiifinaysaa markay is aragto haddee kan iska cudurkao iskaba socdo ma ogiya dhiiggii kale inay ka daahir noqotay fa sallii tuka markaas halaasan wa cishriina laylatan saddex iyo labaatan habeen tuko oo caadi intaad u weysaysato salaadii la arkaba tuko waa haddaad yani toddoba beri isku qadartay weeye ow arbacan wa cishriina leylatan afar iyo labaatan beri iska tuko waa markaad yani lix beri isku qadartay iyo waa ayaamaha maalmaheedi wa suumii soom haddii bisha ramadaan ay kusoo hagaagto xanuunkaas marka uu ku hayo dhiiggaa socdanay iska soon fa ina daalika kaagaas yuzu-iki wuu kaa gudayaay oo dhiiggan hadda waa dhiig cudur oo iska qulqulaye asagoo cibaadadii loo dayn maaye iska soon wey wakadaaliki saasoo kale un fafcalii samee kulla shahrin bishii la arkabo sidaa un samee bil la arkabo lix beri ama toddoba beri wax dhiig qabta un iska dhig toddobadaa beri salaad tukan maysid qur-aanka akrin maysid masaajidka geli maysid naag dhiig qabta xukunkeedii un baad markaa yeelanaysaa wakadaliki fafcali sidaa un samee kulla shahrin kamaa yaxidu yanaa kamaa yaxidna nisaau haweenku siday u xaylaan oo dhiigga ugu dhacaan wa kamaa yadhurna say u daahir noqdaan miiqaata xaylihina xaylkooda waktigiisa iyo wa duhrihinna waqti markay daahirka noqoneen haweenku hadda ayaga dhiiggii baa haynaya wuu ka go-aya markuu ka go-ay qabaysanaya soo maha adigu dhiiggaaga waa kuu qadaran yahay bisha ama awalkeeda ama dhexdeeda ka dhigo oo lix beri uun wax dhiig qabta iska dhig ama toddoba beri markaad dambaysa soo maha qabayso oo cibaadadaada iska wado bisha kale markii la gaarana saas oo kale sida naaguhu unu xaylaan oo marna u daahir noqdaan saa un ku wad fain qawiiti haddaad kari karta marka labadii amar buu markaa nabigu sheegaya fain qawiiti haddaad yeeli karto calaa an tu'akhiri duhra duhurka inaad gadaal u dhigto wa tucajili alcasra casrkana aad soo dedejiso oo fataktasalin- fataktasiliina aad qabaysato wa tajmaciina aad kulmiso bayna salaatayni labadii salaato adduhra iyo walcasr aad kulmiso fafcali yeel yeel sidaa hal mara uma duhurkii bay wax yar gadaal u dhigaysaa awala duhur ka tukan mayse aakhirka dambe markuu duhurka wakti xoogaa uu ka dhiman yahay ayay intay qabaysato oy weysaysato ayay casirkiina horay usoo raraysaa duhurkii iyo casirkii unbay isku daraysaa hal mar way jamcinaysaa un. labadoodii way isku jamcinaysaa marxaba oo jamcan waa jamci xaqiiqigaha haddii sidaa lagu socdo maqribki iyo cishiina taasoo kale yeeli ama jamcu waa suuri eh jamci xaqiiqadaha loolama jeedee duhurka awalka ha ka tukanina iska joog saaad u joogto duhurka aakhirkiisa markii la gaaro haddee aakhiru duhri awalul casri waaye soo maha labada salaadood wax udhexeeyaa ma jiro mogta labada salaadood duhurka aakhirkiisa iyo casirka awalkiisa wax udhexeeyaa ma jiro kadalika almaqrib saasoo kale wey maqribka aakhirkiisa iyo cishaha aakhirkiisa awalkiisa wax udhexeeyaa ma jiro waxaa la yidhaha labada salaadood ayagoo ada'aha la isku xidhan karaa nin aakhiru duhur tukanayo iyo nin awalo casri tukanayaa isku xidhan karo labadii salaadood waa ku ansaxaya marka duhurka markaad aakhirkiisi joogto qabayso oo weysayso duhurki tuko haddana casirki tuko maxaa yeele duhur aakhirkiina waa la joogaa casir awalkiina waa la joogaaye labadii salaadoodba meesha ha kaaga baxeen iska joog haddana maqribka markuu aakhirka sii marayo hal mara qabayso oo weysayso cas- maqribka awal aakhirka ka tuko cishahana awalkii ka tuko salaada subaxna keligeed u qabayso ayado dee waka gaar weyn saasaad samaynaysa jamcu markaa waa suuri jamc suuri a weeyaho jamci xaqiiqadaha oo labadii salaadood la isku jamcinaya macnaheedu ma ahee maadaama labadii salaadood isku isku hal mara la tukaday tan markaad ka salaamo naqsi tii kale unbaad tukanaysaa jamc baa lagu magacaabay suuraday jamc ka yihiin laakiin labada salaadood iskuma jamcino tuna aakhirkaa laga tukaday tuna awalkaa laga tukaday waktiga wa tuakhiriina almaqriba maqribkaad gadaal udhigi wa tucajiliina alcishaa cishahana waa soo dedejin uma taktasiliina waad qabaysan wa tajmaciina waad kulminaysaa bayna salaatayni aaya inaad kulmiso haddaad yeeli karta fafcali sidaa yeel wa taktasiliina maca alfajri salaada subaxna keligeed u qabaysa wa waaya fajarkaad u qabaysanaysaa fafcali sidaa yeel haddaad keri karto fain qawiiti jawaabkeediay noqonaysaa fain qawiiti calaa an tuakhiri duhra fafcali oka jawaabka wasuumii soom bisha ramadaana iska soom in qadarti calaa dalika hadda daalika haddaa kari karto soomku hadduuna ku dhibaynina oo si kale iyo xanuun uusan kuu dhibaynina iska soom qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wa haada acjabu lamrayni ilaya labada amar kanaa anugu jeclahay buuri labaduba horta way kuu bannaan tahayo intaad un toddoba beri ama lix beri xaylka isku qadarto mar alle markay muddadaa kaa dhammaato wixii ka dambeeya si ruux daahir oo kale naag daahir oo kale unbaad u dhaqanaysaa salaadan markii waktigeeda la gaarabo waad weysaysani meeshii baad mare iyo wax ku xiraysaa waa iska tukani salaada kale markii la gaaro waa u weysaysani waa iska tukani caadi iyo inaad labada salaadood saas jamac ahaan intaad ka dhigto duhurkii dib usoo dhigo casirkana horay ca- duhurka aakhirkiisa awalo casriga hal mara qabayso oo weysayso labadii salaadoodba tuko maqribkiina cishiina saas yeel labada amar midkii kuu fudud yeel midkan dambe oo inaad intii salaadii duhurka lasoo dibdhigo casirka awalkiisii iyo duhurka aakhirkiisii hal mara intay qabaysato o weysaysatay labadii salaadoodba tukato maqribkiina cishiina saas oo kale ay samayso labada amar midkan dambe yaa anigu jeclahay bu wa haadaa acjabu lamrayni ilaya kan dambe anigu ila- aan jeclahay lakin midkaad doonta waa yeeli kartaa bu nagu le midkaad doontaad yeeli karta rawahu asxaabu sunan ba xadidka wey marka fiiri haweenkii marka dhiiggu uu yani shubankaa uu ku dhacay ee mustaxaadada ahayde iska shumaayey xanuunka cudurkaa uu ku dhacay afar bay noqdeen markaa axkaamu lmustaxaada a- waa afar mubtadi'a almumayiza waa hadday bilowday wayna garanaysaa waktigeeday la socotaa uu dhiiggu ku dhacay mubtadi'a allatii lam tumayiz hadday bilowday laakiin ma ma kala garanayso ma xisaabsano waktiga dhiiggu ku dhaco muctaada inuu dhiiggu horey ugu dhaco horey caado ugu lahayd addaakiratu licaadatiha caadadeedi horena way garanaysaa bisha waktiga uu kaga dhici jiray dhiiggu iyo inta beriho uu hayn jiray bay labaduba xusuusanta muctaado annaasiyatu licaadatiha horay dhiigga usoo taqaaneen laakiin caadadeedii hore way ilowday waxba kama garanaysa afartaa un wey mubtadi'a mumayizaa hadday tahay hadduu dhiiggu ku bilowday wayna garanaysaa waktiga uu ku dhacayo waxay ku alcamalu bixadiisi faadima faadima bintu abi xumays xadiidkeedii bay ku camal fali oo maxay tahay way dhiiggu hadduu ku bilowday wayna kala garanaysaa dhiigga madow ee xooga badan marka uu socdo xayl bay ka dhigaysaa inta todoba beri lix beri buu haynayaa inta kaleetana duhri oo kale isku xisaabaysaa caadi kaasay ku camalfalaysa midda mubtadi'ay oo waxba aan kala garanaynin xadiisu xamna bintu jaxshi bay ku camalfalaysaa xamna bintu jaxshi waa ti hadda aan soo marin xadiidka hadda aan soo marin oo toddoba beri ama lix beri qaalibul xaylkii unbay xayl isku ridaysaa naag xaylaa iska dhigaysaa markay intaa ka baxdana labada amaroo hadda aanu soo tilmaamayni mid kala doontay ku camal falayso tataxayal qaalibul xayl marba haddayna dhiiggu hadduu ku bilowday mana garanayso yacni nooca uu dhiiggu ku soconayo toddoba beri ama lix beri unbay xaylo iska dhigaysaa hadday tahay muctaado dhiigga horay usoo taqaanay caadadeedii horena way taqaanaa soo maaha maxay ku camalfalaysaa bixadiidi caaisha xadiidkii koobaad aan soo marayna wey oo maxay ahayd yani wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhaa markay tihi inii ustaxaadu afalaa aduru ma dhaahir noqonayo afa adacu salaata salaada ma ka tagaa qaala wuxuu nabigu laa ina dalika cirqun walaysa bilxayl walaakin daci salaata qadra ayaami alatii kunti taxiliina fiiha maalmihii dhiiggu kugu dhici jiray horaad u taqaanay dhiigga horuu kugu dhici jiray waadna taqaanaa maalmaha uu ku hayn jiray waa taqaanaa soo maha maalmihii uu ku hayn jiray un salaada iska daa maalmahaas markay dhammaadaanna bas daahir baad noqonaysa waa muctaado oo caadadeedii horay ku dha tarjicu licaadatiha caadadeedi horay ku camalfalaysaa waa muctaado horay dhiigga usoo taqaanay laakiin waa naasi oo ma garanaysa hadda waxba kama garanaysa say yeelaysaa waaya haddayn waxba ka garanaynin xadiisu xamna waa xadiidka hadda u dambeeya soo marin inay ku camalfalaysaayo qaalibu xaylkiibay isku xayl bay isku qadaraysaa lix beri ama toddoba beri iyo xaayilna iska dhigaysa intaa markay dhammaatana bas way qabaysanaysaa hal maray qabaysani markaasay salaadii laarkaba u weysaysani intay isdhaqdhaqdo ama mehe labadii salaadoodba way is yacni duhurkii bay gadaal usoo dhigo aakhirka ka tukana casarkiina awalka hal maray u qabaysani oo u weysaysani sidaa unbay samaynaysa baabkan dee asaga yani wuxuu khaas ku yahay un dumarka unbuu khasisaya axkaamtan ayaga unbaa iska leh xukunkaan layidhaha sidiisaba xaylka la yidhahdo dhiigga la yidhaahdo yacni anwaacdiisaan haweenka unbuu khaas ku yahay marka cudurkan istixaadada hadduu ku dhaco saa unbay markaa ugu camalfalaya haweenku saa unbay samaynayaan haakada almustaxaadatu tactakifu wayakhshaahaa zawjuha naagtu hadduu mustaxaado lahoo dhiiggu iska socdo cudurka uu ku dhacay masaajidkay ku itikaafi oo u banaanta masaajidka inay soo gasho isaga itikaafto wayakhshaahaa zawjuha zawjkeedii baa la seexanay waa iska caadide dhiiggu maadaama uu dhiig iska socdo uu yahay zawjkeedii baa iskala seexanaya wa can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi itakafa ictakafa maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga maciisa waxaa itikaafay imra'atun naag baa ictikaaftay oo min aswaaji haweenkiisa ka mid waxay ahayd baa laleeyahay sawda bintu zamca gabadhi la dhihi jiray waaye qolyo kale waxay leedahay ummu xabiibay ahayd ummu xabiiba bintu abi sufyaan gabadha la yidhaha ummu salamay ahayd bay qolyana leeyihiin mid kastaba ha noqdee waa mid kastaba ha noqotee waa mid uun dumarkii nabiga ka mida ayaa masaajidka nabiga kula ictikaaftay fa kaanad waxay ahayd tara sufrata waalxumra mustaxaad ay ahayd oo dhiig baa iska socday markaasa waxay arkaysaa dhiig sufre ah iyo mid xumro ahoo guduudan yaa iska soconay masaajidkii bana iska iska itikaafsan tahay wa rubamaa wadacna dista digsi inaan dejinaa laga yaabaa taxtaha hoosteeda wahiya tusalli mararka qaarkood dhiiggu intuu kusoo yara bato yaa waxaa laga yaabaa in digsi iyo yani beeshinka baabka oo kaleeto in hoosta loo dhigo si masaajidka uuna u gaarin dhiiggu waxaan ka titifqaay una ugaarin wahiya tusalli ayadoo tukanaysaa baabkaa la hoos dhigayaa wixii kasoo tifqana meeshaa unbuu ku dhacay wahaakada wahaakada marka masaajidka iska gelaysaa oo iska itikaafaysaa maadaama waxaanu cudur uu yahay oo iska socdo uu yahay cibaadadii laga mancin maayo de waa iska cibaadaysanaysa rawahu abu daawuud albukhaari wannisaa-i can cikramata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaanad ummu xabiibata gabadha ummu xabiiba la yidhaha waxay ahayd tustaxaalu mid la shubo shuban baa ku dhacay fakaana zawjuhaa ninkeedii wuxuu ahaa yakshaahaa mid iskala seexduha iska jimaaci jiray wey zawjkeeda cabdiraxmaan bin cof saxaabigii la dhihi jiray buu ahaa waa iskala seexan jiray wa canhu waxaa laga wariyey can cikrama ana xamnata bintu jaxshin xamna bintu jaxshin gabadhaa la yidhaha kaanad mustaxaalatan bahayd ayaduna dhiiggaa shubankaa ku dhacay wa kaana zawjuhaa zawjkeedii dalxa bin cubaydillaahi buu ahaaye yujaamicuhaa waa jimaaci jiraa isaguna caadi buu iskala seexanayaa dalxa bin cubaydillaahi iyo cabdiraxmaan bin coof labadu waa min alcasharati almubashiriina biljannati bay ka yihiin yay ka mid yihiin tobanka casharati mubashiriinta ay ka mid yihiin walaa yafcalaani mana samaynayaan haadaa arrinkan ilaa bicilmin cilmi oo min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigay idan ka haystaan dee qofkii haddii dhiig ku dhacay dhiiggina uusan joogsanaynin iska shumaayo yacni iskalama ayna seexdeen haddayna nabiga cilmi iyo ogolaasho aysan ka haysanin wey idan bay nabiga ka haysteen haddayn ayagoo nabiga idan ka haysanin iska samayn lahaayeen markiiba waxyi baa soo degi laha zamanka nabiga waxyigaa degayo haddii waxaan la qarsado waxaan yani la ogolayn sharciga loo ogolan haddii la qarsado waxyi baa soo degaya markiiba marka waa arrin iska banaan dee mar haddii qofkaan dhiiggu uun joogsanaynin dee zawjkeeda iskala seexanaysa wax dhibaana ma laha leey rawaahu abu daawud ban qur-aanka iska akhrisanaysa masaajidka ku itikaafaysa wahaa kada maalmahaas un dhiiggu ay ku qadartay oo xaailka isku qadarayso oo dhiiggu hayo un bay ka tegaysaa un bas iska ilaalinaysa mustaxaaladii halkaasaan kaga baxnay wey ay marxaba waa abwaarta ugu dhib badan baa la yidhahdaa markii oo yani laga hadlayo xagga yani dhiigga xaylka haweenka ku dhaca iyo dhiiggan mustaxaalada oo shubankaa iyo waa meelaha u wax ka badan isku noqnoq badan oo dhibka badan wey yacni waa mas'ale iyo axkaam dumarka khusayso ayagaa munaasab u ah inay barashadeeda ku dadaalo mar la arka ay bartaan wey maxaa yeele waa axkaam kusoo darinayso oo ayaga ku imaanayso siday ugu camalfali lahaayeen waa inay sii bartaan ay ogaadaan wey inay ogaadaan albaabu thaaminu baabka sideedaa fi tayamumi tayamumka halkan laga gelaya wa fiihi fusuulun halaaa wa khaatima alfaslu lawalu fi aslihi asli tayamum tayamumka asalkiisii baa halkan laga gelay can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam fii bacdi asfaarihi nabiga safarihiisii qaar ka mida ayaan raacnay xataa idaa kunnaa markaan ahayn bilbaydaa meesha bayda la yidhaahdo markaanu ahayn waa makaan waayahay maka u dhoweeye baydadu ow bidaati ljeish meesha daatuljeish la yidhaahdo waa mawdic maka iyo madiine u dhaxeeya halkaa markaanu joogno inqadaca waxaa go-ay bay tihi ciqdun kuul oo li aniga ii sugnaatay kuul aniga aan lahaa baa iga dhuntay waa iga go-day fa aqaama rasuulullahi rasuulka ilaahi wuu nagaaday sala allahu calayhi wasalam calaa iltimaasihi kuusha raadinteedii buu u nagaaday dee kuushii dhammayd baa go-day oo fakatay laysaga tegi mahaye safarkii meeshii buu ku nagaaday meeshuna waa meel oo mana ohon biyo lahayn kuushii hala raadiyuu nabigu ku yidhi asxaabtii markaasuu meesha ku nagaaday wa aqaama naasu dadkiina waa nagaadeen macahu nabiga maciisa walaysuu calaa maa'in dadkuna biyo ma wataan meel biy meeshu meel biyana ma aha walaysa macahu maa un biyana ma wataan fa ata naasu dadkii baa u yimid ilaa abi bakar bay u imaadeen abi bakar bay dadkii u yimaadeen oo usoo dacwoodeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen alaa taraa miyaada arkaynin maa sanacad caaishatu caaisha waxa ay samaynayso gabadhaadu waxa ay samaynaysa miyaada arkaynin aqaamad way dhegaysay birasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay dhegaysay iyo wa binaasi dadkii macahu nabiga maciise ahaa ayay meeshan ku dhegaysay walaysuu calaa maain biyana male meeshu meel biyala ma aha walaysa macahu maaun biyo ku filanna dadku ma wataan maxaa la cabayaa oo lagu weysaysanaya oo meeshan oomanaha ayay dadkii ku dhegaysay fa jaa abuu bakar baa yimid bay leedahay wa rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam waadicu ra'sahu madaxiisa wa calaa fakidii dhabtayda uu sidaa u saartay qad naama xaalu yahay mid seexday nabigoo dhabtayda ku hurdo ayuusi abubakar ii yimid fa qaala wuxuu yidhi xabasti naasa xabasti rasuulallahi rasuulka ilaahay baan xabaastay soo maaha sala allahu calayhi wasalam iyo wanaasa dadki walaysuu calaa maa'in biyana male meeshu walaysa macahu maa dadkuna biyo ma wataan ku filan maxaa dadka meeshaan ugu nagaysa oo nabiga yani kuushi baa iga dhuntay oo kuushaa la ii raadiye maxaad u leedahay meeshaan dadka ugu nagaynaysaa gabadhiisii buu markaa canaananayaa qaalad waxay tihi caaisho fa caatabanii abuu bakrin wuy canaantay wa qaala wuu yidhi maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yaquula inuu yidhahdo wuxuu hadal canaan ahoo fara badan unbuu yidhiho intii ilaahay qadaray inuu icanaanto unbuu icanaantay leed wa jacala wuxuu gudageli welibo yaaye yadcunu inuu durayo oo biyadihi gacantiisa fii khaasiratii kelidayda wa weliba markaa uu canaananayo gacantu intuu saa yidho halkaa kelida mar la arka jug iga siinaya ay feer buu igala daalay bay leeda halkaan unbuu jugta igu hayaayo waana icanaananayaa de waa gabadhiis maxaad u nageynaysaa dadka meesha ugu nageynaysaa maxaa meeshaa rasuulka ugu nageysa kuul xun hadday kaa fakatay maxaa ka macnale buu leeyay maxaad ka ugu yani rafaadkan ugu nageynaysaa ad ka u dhimaysa ay markaasuu canaanaya ma dhaqdhaqaaqayay leedahay intaa uu nabigu itaaba yani uu sida abubakar yani uu gacanta igu dhufanayo o canaananayo marna isma dhaqaajinin falaa yamnacunii igama mancinayo min ataxaruki inaan dhaqdhaqaaqo ilaa makaanu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan darajaynaya oo calaa fakidii aniga bowdadayda ku jiifo nabigaa dhabteeda ku jiifo hadday boodo oy dhaqdhaqaaqdo inuu nabigu toosay ka yaabaysaa markaasay is adkaynaysaa si kasta aabbaheed hadduu kelida uga feero ama wax ku dhufto marna isma dhaqaajinaysa way iska taagan tahay fanaama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuu iska seexday xataa asbaxa ilaa uu waa berisay calaa kayri ma meel ambiye lahayn baa waagi ugu beriyey faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aayata tayamum aayata tayamum baa soo dejiyey subxi markuu waagu beriyey tayamumna horey uma sii jirin oo carro laguma yani laguma booraysanaynin biyana ma jiraan salaadiina waa la gaadhay oo waagi baa beriyey maxaa la samaynaya marka aayatu tayamum baa soo degtay marka aayaddii tayamumka tilmaamaysay fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu aayaddaasaa soo degtay qaala usayd binu xudayr ninkaa saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi wa huwa axaddu nuqabaa wuxuu ka mid ahaa ninkaan nimankii nuqabada la dhihi jiray nimanka reer ansaareed madaxda u ahaa nabigu uu madaxda ooga dhigay leylatulcaqaba markuu la mubaayacoonayey tobankii yani labiyo tobankii nin ee nabigu madaxda ooga dhigay ansaar oga dhigay buu ka mid ahaa usayd bin xudayr odayaasha reer ansaareed buu ka mid aha ninkaasaa hadlahu wuxuu yidhi maa hiya biawali barakatikum barakadiina m midii ugu horreysay ma aha yaa aala abibakrin abubakr aalkiisii caaishuu ku jeedaa abubakr aalkiisii o barakadii barakadiina midii ugu horreysay ma aha tan yacni in sababtiina ay aayatu tayamum ku soo degtay oo ummaddu ay ku intifaacday barakadiina tii u horreysay ma aha fa qaalat caaishatu waxay tidhi fabacatna albaciira ritigii baan kicinay alladii kuntu calayhi ritigii aansa aan soo fuulayay oo meeshan fadhiyo halkan oo kala fadhiyo ayaa la kiiciyey n fawajadna alciqda taxtahu kuushii ritiga hoostiisay bataalaa kuushii maantao dhan la raadinayey ritiga halka fadhiyo unbay hoostiisa iska taallayba markay aayaddii soo degtay kadib oo la farxay dee la tayamay la gabaystay ee intii carradii lagu booraystay la tukaday ritiga hala kiciyo soo maha waaba ta kuushi halka iska taalla xukunkana haddii meesha ka ritimaya sabab looga dhigayay in aayadda t soo degta waay wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha annaha iyadu istacaarad way soo caariyeysatay min asmaa walaasheed asma bintu abibakar oo ka weyneyd yay qilaadatan kuul ka soo caariyeysatay dee safar baan u baxayaae nabiga oo safraaya ayay raacaysay marka caaisho kuushaadisi fahalakad fallaacad kuushi baa dhuntay kuushi baa ka fakatay caaisho kuushaan yacni waa dee kuushii markii xadiisu ifkina markii ifkigii lagu iftiroonayay caaishana kuushii ka fakatay wey asma walaasheed bay ka soo qaaday laakii markii aroortii halla guura la yidhi intay banaanka u baxday dibadda yay kuushii ka dhuntay kuushii intay raaraadinaysa waa kii ciidankii iska guura iska tegay waay ninkii safwaan bin mucadala uu gadaal ka soo qaadi jiray marxab marka haddana kuushii ay asma ka soo caariyeysatay baa ka dhuntay haddana fa arsala rasuulullahi wuu diray sala allahu alayhi wasalam naasan dad buu diray min asxaabi de gabar yar bay ahayd caaisho iyadoo sagaal jirhu nabigu guursaday sagaal sanana way wada joogeen mar alle markuu dhibanayay nabigu sagaal iyo siddeed iyo toban sana bay jirtay marka haddee gabar dhowriyo toban jira waa iska carruuro alaabteena way dhudhumin intay doonto meelaha iska dhuminayso maxaa yele waa iska ciyaal soo ma sidooda kale unbay dad ilaahay kamilay oo wanaagsan u ahaayeen ma ogi asxaabtu ciyaal bay iska ahayd markii yani uu nabigu ka dhimanaya xata kale dhalinyara iska ahayd nabigu dad buu diray min asxaabihi ka mida fii talabihaa kuushi hala raadiyo uri usayd bin xudayrkan hadda aan soo maraynay baa madax u ahaa nimankaasoo ciidan buu intuu dhowra dhowr nin iyo usayd madax uga dhigay yidhi bal kuushi doona oo raadiye oo daydaya bal ilaa meel kasta ka fiiri fa adrakat umu salaatu salaadii baa haleeshay nimankii kuusha daydayayay kalaasa waktigeedii baa la gaaray biyana ma jiraan maxaa la fali fasalluu way tukadeen bikayri wudu ayagoo weysaysanin bay xagga qiblaynta isaga sii jeesadeen bay iska tukadeen haddee gagabana lama yaqaano lama booraysanay markaa aayad tayamumba ma soo degin biyana ma jiraan salaaddii waktigeediina waa la gaaray way iska ijtihaadeen waxay yidhahdeen markaa iska tukano salaad say kuu qabataa loo tukadaadi un wey say yeeleen markaas way iska tukadeen intay xagga isaga sii jeesadeen bay iska tukadeen waa yani salaada faaqidi duhuurayn oo kale haddaad waxaad ku dahaaro qaadato weydo haddaba haddaad yani biyo aad ku ku weysaysato haddaad weydo carro aad ku booraysato meel aad ku tayamumtana haddaad weydo ama meel nijaaso oo baabad ku xidhan tahay meel yani lagu tayamumi karaba maaha see la yeeli xurmatu wakti baad u tukanaysaa oo salaata faaqid duhuurayn baa layidhaha labadii lagu dahaaro qaadanayaba haddaad weydo xurmatu wakti iska tuko xagga un isaga sii jeeso see la yeelha xataa waxaa laleeyahay meel nijaasa ah haddaad ku dhex xidhan tahay sida xabsiyahoo kale nijaasay u badan yihiin meel qol ahoo nijaasaha lagugu tuuray meel san aad ku taagan tahay dhulkaba waa nijaaso see la yeeli waktiga markii la gaaro xagga unbaad usii jeesani salaaddii waa tukanaysaa laakiin wejiga dhulka ma dhigaysa meesha meesha nijaasada ku sujuudi mayside meelahan ubaad ka ishaari dhexda ubaad ka ishaaraysaa xurmatu wakti baad tukanaysa salaada halkaa la gaarsiiyey baa dadka qaarna waa kana iyadoo wakti la joogay isaga tegaya salaadi maba tukanin galabta waa iga tagtay ba iska leeyi ya salaadanu salaad si lo- sina looga tegi karo inta aad fayowdahay ama xiskaagu uu taam yahay ma jirto wey lagama tegi karo salaad say ku qabataa loo tukadaa waa sax soomaalidu tirahdo wey, waa sax say kuu qabato unbaad u tukanaysa ay marxaba salaadii baa markay tay way iska tukadeen bikayri wudu' bay tukadeen falamaa ataw annabiya markay u imaadeen sala allahu alayh wasalam shakow dalika ilayhi saasay nabiga u sheegeen waxay yidhahdeen haddee salaadii waktigeediina waa la gaaray weysena maana haysanin marka haddaanu weyso weynay waan iska tukanay bikayri wudu' weyse la-aan baan iska tukanay fanazalat aayatu tayamum aayatu tayamum baa marka soo degtay markii faqaala qaala usayd bin xudayr wuxuu yidhi jazaki allaahu khayran khayr allaha kugu jazeeyo caaishuu ku jeedaa fawallaahi baan ku dhaartaye maa nazala biki kuguma degayo amrun amar amarkoo takrahiinahu aad nacayso amar aad dhibsanayso ood kahorsanaysa kuguma degayo ilaa jacala allahu ilaahay wuu yeelayaa laka adiga iyo walilmuslimiina muslimiintahu fiihi amarkaa khayran khayrun baa ilahay uga dhigaya dhibaato hadday kugu dhacdo arrin uun kurba ah hadday ku kurbayso arrintaas ayadaa adiga iyo muslimiintaba khayrun bay u noqonaysa hakaada oo markii kuunseedii hore dhuntay caaisho ifkigii markii beentii laga sheegayna waa kii ilaahay waxyii kusoo dejiyey baraa'adeeda ilaahay baa beri yeelay intaasoo aayado suuratu nuur waa kii ilaahay kusoo dejiyey waakiin hadda kuusheedii baa la waayey dadkii bay meel cidla ah ku negaysay negaydaas ay negaysay sababteeda aayatu tayuun baa kusoo degtay muslimiinta khayr bay u noqotay dee xayla mar kasta biyo lama heli karee in carada lagu booraysto markii biyo la waayo fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiban ku tayamum saciidkaas haddaba markay culummadu fasirayaan laba macnay ku sheegaan saciidka turaaban khaalisan daahiran a'imo fara badanee imaamu shaafici ka mid yahay baa sidaa ku fasiraysa fatayamamuu saciidan turaaban baa looga jeedaa saciidka saciidan dayibanna bimacnaa daahiran wey ciid daahir ah baa la rabaa turaabku weliba boor leh oo gacanta markaas saa ugu dhufato wax kaasoo raacayaan inaad ku tayamumto weeye saasuu le imaam shaafici iyo aimada la socod saas leeyahy waa inaad ku tayamumto ko waxaana u daliil ay leeyihiin in saciidka bimacnaa turaab looga jeedo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu min aturaabi gacmi wejigiina iyo gacmihiina ku masaxa turaabkaas wax ka mid ah haddee ciid boor le unbaa markaad gacanta saarto wax kaasoo raacaya wejiga iyo gacanta aad mariso soo maha minhu min bacli turaabi gacanta markaa unbay kaasoo raaci kartaa ee haddaad meel aangeyen gacanta saarto minhu meesha ma imaanaysay leeyihin ayagu halkaasi ku fasira aimo kale waxay leeyihiin imaamu axmed uu ka mid yahay waxay leeyihiin fatayamamuu saciidan dayiban asaciid waxaa la yidhaha kullu kullu maa calaa wajhi alard arlada korkeeda wixii yaallo oo dhanba saciid baa la yidhahdaayo wax la arkaba waa lagu tayamumi karaa tayamumkuna waa ku ansaxaya gogashaa ku taymimaysaa derbigaa ku taymimaysaa waay haddaad doonto adaa jirkaaga ku tayamumi karay leeyihin wahaakada wax walba waa ku taymimaysa wahaakada ay diinteennu cusri ma lew ilaahay baa yusri nooga dhigay rawaahumaa alkhamsatu labadaa riwaaye wa shantii baa warisay letirmidiye alfaslu thaani fi asbaabihi asbaabi tayamum waalmasxi cala aljabiira tayamumka sababaha keeno iyo qofka hadday kama saaran tahay hadday meel xibnihii laga weysaysanayo xibnihii laga tayamumayo waa wejiga iyo labada gacmood mid ka mid a hadduu kama saaran yahay ama meeshu hadday ka- kaman tahay see la yeelayaa waa loo tayamumaya xibinkaas biyahana korkaasaas kamaha korka looga marinaya almasxu cala aljabiira kamada korkeeda oo biyahaasaa loo marin can cimraan bin xusein waxaa laga wariyey alkhusaaciyi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ra'aa rajulan nabigu wuxuu arkay nin muctazilan dadka ka fogaaday xagoo kala jooga lam yusalli fi lqowmi dadka aan la tukanin faqaala wuxuu yihi nabigu yaa fulanu maa manacaka an tusallii fi lqowm war dadka inaad la tukato maxaa kaa reebay maxaa meeshaa u fadhiisatay markii salaadii la gala faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah asaabatnii janaabatun janaaba igu dhacday walaa maa biyana ma jiraan dadku waa safar biyo lama haysto janaaba igu dhacday dee biyana ma jiraan maxaan sameeya dadka waan ka dhex baxay xagga iska fariisa gelay qaala wuxuu yihi nabigu calayka bisaciid calayka laazim bisaciidi turaabka laazim fa inahu yakfiika asagaa ku kaafinaya war tayamum haddaadan biyo haysanin waa la tayamumay marka haddii xadaska xadas akbara hadduu yahay oo kii qabayska iyo hadduu xadas asqaraya waa isku mid un haddaad biyo weyda labaduba waa ka tayamumaysa aclaa u tayamumka laga tayamumana waa wejiga iyo labada gacmood un bas haddaad qabays ka tayamumaysa iyo haddii aad yacni weyse la-aan xadaska asqarkaa uu yahay istibaaxatu salaad unbaad niyoonaysaa banaysasho un weeye waa wejiga iyo labada gacmood unbaad ka tayamumi bas fainahu yakfiika turaabkaa ku kaafinaya ku camal saas wey rawaahu lbukhaariy wanisaa-i marka haddii ay nijaaso kugu taalo hadday nijaaso kugu taalo see la yeelayaa bay leedahay haddii aad biyo haysato nijaasadaa inaad iska dhaqdo waajib bay kugu noqoni meel meel badankaaga ka mid a hadday nijaaso ku taalo ama haddaada haysanin meelna nijaasay kaa gaartay meel badankaaga ka mid aha nijaaso kaa gaartay biyo aad ku dhaqdana ma haysa biyo la-aan waad u tayamaysa waa la tayamumaya see la yeelaya ya waa la iska tayamumayaa salaaduna way ku dhacaysaa fiqiga madhabka shaaficiga laba qowl baa ku jirto oo labada imaamina qabaraynka ay kala qabaan yacni inaad iska tayamumto caadi salaadaaduna ugu dhacayso iyo ma ahe meel badankaa ka mid a haddayba nijaaso kaaga taalo lama tayamum karee waa iska hadda waa iska tukanaysaa xurmatu waqti baad tukanaysaa laakiin salaaddaa waa soo celinaysa saasay isku khilaafsay laakiin laba gooraba horta waadun tukani un waa tayamumaysa waa tukanaysa can abi darin waxaa laga wariyay can nabiy sal lla alay waslam qaala wuxuu yihi nabigu ina saciida turaabka adayiba ee daahirka ah wuduu'ulmuslimi qofka muslimkaa weysadiisi weeye wain lam yajid ilmaa biyaba yuusa helin cashara siniin toban sano toban sanoba yaada biyo helin carradaan baad ka isticmaali haddaad nin geel jecel tahay geel un iska dhaqanayso duurka unbaad geel la joogta yaa biyana ma haysa soo ma toban sano unbaad geeli halkaa wareejinaysa toban sanoba yaada biyo helina waa tayamu un bas asagaa dahaaro kuugu filan waaye saciidku waa turaabka w faidaa wajada almaa laakiin biyo markuu helo falyumisahu ha taabsiiyo basharatahu basharkiisa faina daalika khayrun kaasaa u khayr badane haddaad biyo helayso markaa ma tayamumaysid waajib weeye weysayso markaas ama qabayso rawahu asxaabu sunan can camar waxaa laga wariyay ibnu caas qaala wuxuu yidhi ixtalamtu waan ixtilaamay buuri waan isku janaabaday fii leylatin baarida habeen qabow baan yacni yaa janaabo igu dhacday buuri fii qaswati daati salaasil aswadii duulaankii qaswatu daati salaasil markaanu ku jirnay duulaan bay asxaabta ku jiraan iyo nabiga markaasaa janaabo i gashay buuri qabow aad u daranna wuu jiraa oo biyihii qabow lama isticmaali karo fa ashfaqtu waan cabsaday oo an aktasila inaan qabaysto inaan qabaysto waan ka cabsaday oo fa ahlika aan halaagsamo wey daanba qabaysto inaan dhintaan ka yaabay qabowgu mid khataraha jira oo haddee inuu ku dilaba halis awa ama waaba qabowgan oo kaleeto naymonia kugu noqonayo dee dhinaca kale kaaga dusay waaba khatar biyaha qabow haddaa isku bilow see la yeelaya fa tayamumtu markaasaan tayamumay buuhi uma sallaytu biasxaabii asxaabtaydii baan imaam u noqday buui anaaba imaam u noqday dadkii kaleo dhan way weysaysteen anigana tayamum baan imaam ugu noqonayaa buui asubxa salaatii subax baan tayamumkaa ku tujiyey bui fadakaruu daalika linabiyi nabigay u sheegeen sala allahu calayhi wasalam ninkii camar binu caas ahaa isagoo saa maanta qabaysanin intay janaabo ku dhacday intuu iska tayamumay unbuu salaaddii saas nooga bixiya annaguna dee waxaan ahayn dad weysaysay oo aka fa qaala wuxuu yidhi nabigu yaa camru camarow sallayta biasxaabika asxaabtaadii miyaad tujisay wa anta junub adoo janaabo qabo ma adoo janaabo qabaad imaam u noqotay fa akbartuhu waxaan u sheegay buu yidhi nabiga biladii kii manacanii iga manciyey min aliqtisaali qabayska waxa iga manciyey oo rasuulka ilah haddaan qabaystay inaan dhintaanba ka yaabay wa qultu waxaan kaloo nabiga u raaciyey oon ku idhi buu yidhi innii anigu samictu allaha ilaahay baan maqlay yaquulu asagoo leh walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima walaa taqtuluu anfusakum war naftiina ha dilina ay naftiina halaaga ku ridina walaa tulquu beydiikum ila tahlukati iyo walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikum raxiiman bikum mid idin naxariisu ahaaday hee hisdilina waxaad ku halaagsamaysaan ha samaynina saasaan ilaahay oo laan maqlayo dee waan cabsay rasuulka ilah dhintaan ka yaabay maxaan kaloo samayn lahaa fadaxika rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waa qoslay walam yaqul shay-an waxba ma dhihin waxba ma dhihin yani salaaddii soo celi iyo salaaddaasi ma jirta ma dhihin nabigu mar hadduu nabigu ka aamusay intuu ku qoslay uu ka aamusay shay baatila nabigu kama aamuseene xaq inay tahay iqraar baa la yidhaha taasoo kale marka qabowga haddii inaan inuu nafta kaa qaado aad ka yaabto waaya ama xanuun baad oga cabsatay oo marad inuu kugu ridaad ka yaabtay waxaad biyihii ku kululaysato ma haysatid wax aad qabowga iyo waxaad ka gashatana ma haysatid see yeelaysaa waa u tayamamaysa waa u taymamaysa laakiin waxaa la yidhahdaa tayamum yani berdi markii loo tayamo qabowgaasa kacabsidiisa markii loo tayamo salaadda waa lasoo celinaya waa lasoo celinaya salaada rawaahu abu daawuud baa wariyey wlbukhaariyu can jaabir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay fii safarin safar baan baxnay fa asaaba rajulan nin baa waxaa ku dhacay oo mina anaga naga mida xajarun dhagax baa ku dhacay fashajahu wuu daqray fii ra'si madaxuu ka daqray uma axtalama ninkii oo daqran oo madaxa ka daqran baa haddana ixtilaamay oo jarhabaa ku dhacday haddana habeenka fasa'ala asxaabahu asxaabtiisii buu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal tajiduuna ma ii helaysaan lii aniga ruksatan fi tayamum warnamayo madaxaan dhaawac ka ahay waa kan janaabana waa i gashay oo qabays baan u baahanayay wax ruksaa ma ii haysaan aan iska tayamum aan iska booraysta qaaluu waxay yidhaahdeen maa najidu laka ruksatan rukso annaga kuuma hayno wa anta taqdiru cala almaa oo ayagu waxay haysteen un biyo haddii la waayo hala tayamumo laakiin biyo haddii adigoo biyihii heli karo cudur kale in loo tayamumi karo markaa ma ayna garanayn raggan la socdo war rukso kuuma hayna yidhaha soo meesha biyo ma yaalaan haa sead u tayamumi haddii qabayso wax ruksoo lagu hayo ma jira faktasala ninkii waa qabaystay oo fa maata wuu dhintay biyihii baa meeshii dakarkaa ka galay oo maxaa madaxaa jabnaa oo laftaa jabnayde markuu qabaystay biyihii baa galay hoose u galay khalaas waa dhintay falamaa qadimnaa cala nabiyi nabiga markaan usoo galnay bu yuri sala allahu alayhi wasalam ukhbira bidaalika nabigaa loo sheegay ninkii intii dhagax ku dhacay uu daqramay madaxa uu lafta uu ka jabay oo haddana uu ixtilaamay janaabo ku dhacday iyo asxaabtii sidaa u weydiiyey oo markaasay u sheegay waxay dhaheen waxaan ku hayna ma jire ruksa ma jirtay qabayso markuu qabaystayna dee waa dhintay ninkii biyihii baa galay waa dhintay fa qaala wuxuu yidhi nabigu qataluuhu way dileen qatalahum allahu allaha lacnade way dileen or maxay u dileen ninka way dileen allaa sa'aluu hallaa sa'aluu may weydiiyaan in lam yaclamuu haddayna waxba garanayn fa inamaa shifaau lcayi qofka jaahilkaa daawadiisu as-su'aalu su-aal wey say u fidyoon karaan ayagoon waxba aqoonin haddayna garanayn ma yidhaahdaan war ma garanayne bal iska joog intaan nabiga uga tegayno bal iska joog may yidhahdaan waxay yidhahan rukso kuuma hayne qabayso qabayso tayam ma jire hadee ninka ayagaa dilay wey ay allaa sa'aluu hallaa sa'aluu may su'aalaan in lam yaclamuu haddayna garanayn haddayna wax aqoonin may su-aashaan fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ilahay haddaad adigu waxba aqoonin dadka wax garanaya wax weydiiso ee ha iska fidyoonin saas saas wey arrintu ha iska day adu waba garanayn fa inamaa shifaau lcayi cayigu waa qofka jaahilkaa ninka jaahilkaa daawadiisu a su-aalu su-aal wey qof jaahila daawadiisu waa maxay un muxuu kubag ku bogsoon karaa arrintan ku timid iyo masaladan ku timid muxuu ga bogsoon karaa inuu su-aalo un dadka cilmiga ule uu weydiiyo marka cilmi la-aan in wax la jawaabo waa xaaraam in la fidyoodo hataa culimmadu waxay leeyihiin haddii intii wax lagu su-aalo adigoo garanayna aad tirahda saa iyo saa wey oo sidai aad sheegaysa iska noqotaba xaqi baa ilahay afkaa ku hagaajiyo markaasay sida wey dembi unbaad ku jirta adugu aasin baata waa dambaabta maxaa yeele markaad lahayd wuxuu saas weeye daliil maada haysaninoo meel aad ku tiirsanayd waxaad jawaabaysa ma jira waa iska hadasha un waa jaraa-a marka sharciga ilahay baad ku dhiiranaysaa waxaad rabtaa wixii caqligaa kusoo dhaca inaad iska jawaabto waa khalad taas marka waa dembi inamaa kaana yakfiihi ninkaas waxaa ku filnaan lahaa an yatayamama inuu gagabaysto hadduu mar daqran yahay madaxii uu ka daqran yahay waay uu gagabaysan lahaa wa yacsuba calaa jurxihi dhaawiciisana khirqatan maruu sidaa ugu xidhi lahaa faashad ama mara ayuu saa ugu duubi lahaa uma yamsaxa wuu masaxi lahaa calayhaa dusheeda intuu gagabaysto iyo hadda biyaha gacanta qoyan buu biyaha saa korka oga marin lahaa haddaad gacanta un tahayna waa saasoo kale meeshii kamad kamadu ku duubnayd ayaa saa gacanta korka oga mari biyaha qoyan kaa oga maraysa wayaqsil wayaksila wuu dhaqi lahaayo saa'ira jasadihi jirka intiisa kalena wuu dhaqi lahaa madaxana intuu u gabagabaysto gacanta qoyanna saasoo kamada korka marada korkeeda saa oga marin lahaa bas intaasaa ku filnaan leh rawahu abu daawud laakiin haddee jawaabtii bay ka xumeedeen si xun bay ugu fijoodeen alfaslu saali fasalkii saddexaad fi lkayfiya fii kayfiyatihi kayfiyati tayamum nooca loo tayamumaya tayamumku yaa halkan laga gelay kayfiyada loo tayamum kayfiyadiisu waa maxa an yadriba bikafeyhi cala alard labada gacmood inaad dhulka saa ugu dhufato weye uma yamsaxa bihimaa wejha wejigiisa uu ku masaxo uma yadriba ukhraa mid kale uu ku dhufto wa yamsaxa bihimaa iyo diraacayhi labada dhudhunbu saa u marinaya maca niyati adoo weliba niyoonayo darbada u horeysa markaad dhulka ku dhufanayso yaa niyoonaysaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fatayamamuu u qasta saciidan dayiban fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu u qasta saciidan dayiban turaab daahira u qasda famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejigiinna iyo waydiikum minhu min aturaabi turaabkaas qaar ka mid a waa boorka yada gacanta soo raacaye sidaa u bariyay jaa'a acraabiyun nin reer baadiyaha ilaa cumar binu khadaab u yimid faqaala wuxuu yidhi innii anigu ajnabtu waan janaabooday janaabaa igu dhacday falam usibilmaaa falam ajid ilmaaa biyana ma hayo oo ma helayo maxaan sameeyaa faqaala camaar binu yaasir baa markaa sid cumar waxaa la fadhiyey saxaabiga le camaar binu yaasir faqaala wuxuu yidhi camaar binu yaasir licumar binu khadaab baa wuxuu u yidhi intuuna amiirulmu'miniin hadlin oo isagii jawaabin buu camaar hadlo wuxuu yidhi cumar binu khadaab ba wuxuu u yidhi amaa tadkuru soo ma xusuusnid id wakti kunnaa aan ahayn fii safarin safar ana aniga iyo waanta adiga sid cumarow mar aniga adiga aan safar ahayn sooma garanaysid fa ama oo markaa fa aan biyo weynay fa amaa anta adigu falam tusalli maada tukanin salaaddii waa iska daysay maadaama biyo la waayo tayamumna haddii lama aqoonin yacni tamiimka aayatu tayamumka way soo degtay oo waa la garanaya tayamumka way garanaya laakiin kayfiyadaa ka maqnayd see loo tayamumaya qofku hadduu qabaysto hadday yacni janaabo ku dhacday markuu qabaysanayo jirkiisao dhan buu biyaha marin jiray markuu weysaysanayo aclaadana laga weysaysan jiray hadda hala tayamumaa la yidhi lakiin noocee loo tayamumaya kayfiyadaa marka ka maqnayd asxaabta waxayna fahansanayeen markaa kayfiyadii marka adigu maadaama aad kayfiyadii nooca loo tayimay garan weyday adigu salaaddii waa iska daysa wa amaa ana anigu fatamacagtu waan galgashay waan rabtay buu leey waaye kamaa tamruqu daaba sida neef geela markuu gelgelinta tago u rabto asaga janaabaa ku dhacday markay janaabo ku dhacday badanka dhan soo biyaha laguma camimi jirin turaabkiina noocaasoo kale u malay wuxuu yihi jirkaaga dhan waa in ciidda la gaarsiiyo markaasuu meel gelgelina intuu tegey buu ku rabtay un si fiican ugu rabtay wasallaytu markaasaan tukaday intaan ciiddii meel kasta iska gaarsiiyey oon ku galgashay baan markaas yaan tukaday buuri fadakartu dalika linabiyi nabigaan u sheegay sala allahu alay slm faqaala wuxuu yidhi nabigu inamaa kaana yakfiika waxaa ku kaafin lahaa hakadaa sidaas fadaraba bikafayhi nabigu labadiisa gacmood buu cala alardi dhulka saa ugu dhuftay wanafaqa fiihimaa wax yar buu ka afuufay oo saasuu ka yidhi uma masaxa bihimaa wajhu wejigu uu sidaa u mariyey iyo wa kafayhi labadiisa kaf wejiga iyo labada kaf ayuu saa u mariyey soo ma garanaysa marka nabigu saa noogu jawaabay ninkan hadda jawaabtiisu waa intaa wey hadda waa janaaba igu dhacday biyana ma haystu leeyahy soo maha hadde laba darbo unba saa ugu dhufanaysaa un iska tayamum wey macnaha saasna u tayamum noocaana u tayamum saasuu yuu camaar binu yaasir ugu jawaabay de bas haddee si cumar maba hadlinba ninkaan kalaa jawaabay saxaabigana jawaabay soo maaha bas ninkii jawaabtiisa waa qaatay rawahu lhams can abi ljuhaym waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi aqbala nabiyu sala allahu alay waslam nabigaa soo qaabilee min naxwi bi'ri jamalin biru jamal meesha la yidhahdo waa meel madiina ah ayuu nabigu ka yimid falaqiyahu rajulu nin baa ka hor yimid fasallama calayhi wuu salaamay falam yarudda calayhi nabiyu nabigu kama radinin salaamtii sala allahu alayhi wasalam xataa aqbala cala aljidaar meel derbi ahuu nabigu qaabilay famasaxa wuu masaxay biwajhi wejigiisa iyo wayadayhi labada gacmood ila almirfaqayn isaa u mari derbigiibuu saa ugu masaxday uma radda calayhi salaama markaa kadib uu salaamta ka radiyey rawahu lhamsa marka tayamumka ah axaadiidta kayfiyadiisa ka hadlayo laba larbo yaa horta waajib ah larbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn saasay jamhuurtu u badan yihiin hal xadiida waa xadiidkaa u horreeyo hadda aanu soo maraynay yaa had darba keliya un inamaa yakfiika haakadaa fadarabuu bikafayhi cala alardi wanafaqa bihimaa uma masaxa bihimaa ra'sa bihimaa wajhahu iyo wakafeyhi xadiiskaasaa hal darba sheegaya hal mara intaa wejiga mariso labada gacmo labada kaf waa calaacalaha basa kafaynka inaad saa u mariso laakiin axaadiista kaleo dhan badankooda waxay sheegayaanun yadayn yaddana haddee waxaa looga qiyaasanaya yani yadda waaya markii yani weysadii baa looga qiyaasanayaayo intii weysada la dhaqayo ilaa mirfaqeynka la dhaqayo ilaa mirfaqeynka ayaa la dhaqayaa haakada marka nabigu derbigu ku tayamay baa derbiga waxaa la riwaayo kale kusoo aroortay inuu derbiga yani dee care iyo derbiyaha waxaa saas loogu dhoobi jiray oo lagu malaasi jiray care iyo waxaas ul buu sidaa ku yidhi derbigii oo saa ugu xogay markay boor iyo wax kicisay buu markaa ku tayamay haddaa tiraa sidiisu ugu tayamayna haddee culamada qaar sidaasay ku fasirayaane waa qolyaha qabtay waxa ardada korkeeda ahaado dhanba waasiciida oo lagu tayamay karaa rawaahu lkhamsatu washaaficiyu wa lafduhu famasaxa wajhahu wa diraacihi wejiga iyo labada dhudhun buu nabigu ku masaxay wali abi daawuud can ibni cumara fadaraba biyadayhi cala alxaa'id derbigu ku dhuftay wa masaxa bihimaa wajhu uma daraba darbatan buu haddana ku dhuftay ukhraa fa masaxa diraacihi buu mariyey uma radda cala rajuli buu asalaama ka radiyey waqaala wuxuu yidhi inahu lam yamnacnii igama mancin an arudda calayka asalaam inaan kaa radiyo ilaa anii anigu lam akun maan ahayn calaa duhrin dahaaro maana qabin saasaan kaaga radin waayo marxaba marka axaadiistaan oo dhan isu geeyo tayamumku waa darbatun lilwajhi yani iyo walkafayni faqad inaad hal darba iskula dhufanaysa sida xadiidka u horreeyey uu tilmaamay wa calayhi bacdu saxbi wataabiciina wa jamhuuru lmaxadisiin maxadisiinta saasay u badan yihiin buli wa qaala bihi min alfuqahaa alawsaaci imaama awsaaci baa sidaa qabo wa maalik baa qabo axmed iyo waisxaaq baa qabo hal darbo in wejiga iyo labada kafa laysla marinayo waay wa riwaayatan isxaaq waxaa laga wari riwaayatan famasaxa diraacihi alaatiyati wey riwaayo kale waxay sheegaysaa ila alaabaadi yani kilkilaha wa ila almanaakibi garbaha nusikhat bi haadihi riwaayadana lagu lagu nasakay taasoo dhan waa ilaa kilkilaha in la gaarsiiyo ilaa garbaha walakmalu cinda haaulaa'i tatmiimu masxi masaxa in la tamiimo weeye ila almirfaqayn ilaa jaqalada xusullada laga gaaro وqاla bعd صaxbi waxay yidhahen wtaabiciina wajumhuur الfuqahaa wاlxanafiyatu iyo washaaficiya laabuda min masxi yadayhi labada gacmood inuu masxo ila lmirfaqayn waa liriwaayaati aayati riwaayaatkan oo dhan labada goor bay tilmaamayaan darbatan lilwajhi ay wadarbatan lilyadayn walilqiyaasi cala lwuduu'i weysadana waa looga qiyaasanaya weysada ilaa ilaa xusulladaa la dhaqi jiray soo maha marka weysadii bay qiyaas weysadii uu bedel ka yahay wey walilixtiyaadi dadaalna yani wuu kutusinaya aladi huwa fi kuli shayin ansab shay la arkaba dadaalkaa la doonaya ixtiyaad iyo axwadnimaa la rabaa walaa budda cinda haaulaai min darbatayni darbatan lilwajhi wa darbatan yani lilyadayn waa lixadiid alxaakim wagayrihi asaxiix wey atayamumu darbatan lilwajhi wa darbatan lidiraacayn wey ila almirfaqayn wahaakada khaatimatun hadihi khaatima idaa tayamama ruuxu hadduu tayamumo oo wasallaa uu tukado uma wajada almaaa biyo uu helo fi lwaqti markibo laa yuciidu salaada ma soo celinayo haddaadba mar tukato salaaddii aad ka baxday soo celin mayso can ibni cumar waxaa laga wariyey annahu aqbala min aljuruf cabdullaahi bni cumar wuxuu ka soo qaabilay oo ka yimid meesha juruf la yidhaahdo waa meel xoogaa saddex mayl u jirta madiina laleeyahy xataa idaa kaana bilmirbad meesha mirbad la yidhaha markuu soo marayo tayamama wuu tayamamo fa masaxa wajahu wejigii buu masaxay iyo wayadayhi wa salla alcasra salaada casr buu dhex kusoo tukaday uma dakala almadiinata madiinuu soo galay wa shamsu walxaal ashamsu qoraxdiina murtaficatun weli ay dheer tahay falam yucidi salaata salaada muusa soo celinin way rawaahu lbukhaari baa weriye wamaalik washaaficiy hadda meesha aad ku tayimto meel biyo u qaaliba marba haddayna ahayn soo celin maysa salaada way can abi saciid waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi kharaja rajulaani laba nin baa baxay fii safarin faxadarat isalaatuma salaadii baa soo xaadirtay walaysa macahumaa maa biyana ma wataan fatayamamaa way tayamumeen saciidan dayiban turaab daahiray ku tayamumeen wasallayaa way tukadeen uma wajadalmaa biyay heleen fi lwaqti markiiba markiiba biyaa la helay haddana faacaada axadumaa midkood wuu soo celiyey asalaad iyo walwuduu'a weysadiiba walam yucid ilaakharu laakin kii kale ma soo celin kii kale wuu iska daayay uma atayaa rasuulallahi bay u tageen sala allahu alayhi wasalam fadakaraa daalika lahu nabigay u sheegeen faqaala wuxuu u yidhi liladii lam yucid kii aan soo celinin asabta sunnata sunnadaa asiibta meesha mar aad ku tayamutay meel biyo u qaaliba haddaysan ahayn mar haddaad salaaddii intaad tayamutay aad tukato salaaddiiba ka baxday markaad ka baxday hadduu dhaanku yimaado waxaad soo celinaysa male salaadaada waa say u tagtay laakiin fuqahadu waxay leeyihin shaaficiyadu waxay leeyihin adoo salaadii ku jiro hadduu imaado meeshu hadday meel biyo u qaalib yihiin oo biyahaan aada looga waayin ama ma ahee salaada adoo dhexdeeda ku jiro ama intaada weli gelin bay biyihii yimaadeen waad inaad weysaysatay noqonaysa ay wa ajda'aka wa ajda'atka salaatuka salaadaadina way kuu gudaysaa sunnadii baad asiibtay salaadaadina way kuu gudaysaa wa qaala liladii tawada'a ninkii weysaystay wuxuu nabigu u yidhi waa caada salaada soo celiyey lakal ajru maratayn laba ajir baad hesha adiguna haddaad marka hore tayamum ku tukatay ood waqtiga ilaalisay markii dambena haddana dadaal dartii aad intaad weysada usoo celisay haddana aad waxaysay lakal ajru maratayn laba goor baad ajiraysa rawaahu abu daawud wanisaa'i wallahu aclam kitaabu salaati salaadii buu kitaabi وفيه ثلاثة عشر بابا وخاتمة الباب الأول في فصل سلا... في أصل الصلاة وهو المحافظة عليها صلاة إلا حفظية وفيه فصلان الفصل الأول في فرضية الصلاة هي وفضلها قال الله تعالى فأقيموا صلاة صلاة أوغا إن صلاة صلاة كانت وحيهاتي على المؤمنين مؤمنين تكركوضا كتابا بيهاتي موقوت للوقتي مثل فرضية لي أو واجب وموقتها دل الوقتي أي هاتي صلاة وقال تعالى إلهي وحر واقم صلاة صلاة أوغتكو ina salaata salaadii tanhaa waxay reebaysaa can ilfaxshaa'i waalmunkar xumaanta ay reebtaa salaada qofka musalligoo si fiican u tukado dembiga salaada way ka celinaysaa can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi furidat waa la farad yeelay cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama salaadii baa la farad yeelay leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey asalawaatu salaadihii baa la farad yeelay khamsiina xaal yihiin konton uma nuqisad waa la nusqaamiyey xataa jucilad ilaa laga dhigay khamsan shan salaadood uma nuudiya waa loo dhawaaqay nebiga yaa muxamedu muxamedow inahu shaniya laa yubadalu lqowlu qowl lama bedelo ladaya agtayda wa ina laka waxaa kuu sugnaaday bihaadihi lkamsi shantan salaadood khamsiina konton ajirkood bay leeyihin rawahu lhamsatu ila aba daawuud can dalxata bn cubaydillahi radi allahu canhuma yaquul wuxuu ley jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuuli lahi sal lay slam min ahli najdin ninkaa reer najdi buu ahaa saa'iru ra'si madaxiisu nin uu madaxiisu shallaysan yahay ma ahaynu nin timihiisu taagtaagan yihiin wey yusmacu waxaa la maqlayaa dawiyu sawtihi sawtkiisa dhawaaqiisaa la maqlayaa walaa yufqahu lamana fahmayo xagga markuu soo socdo hadal soo bilaabay laakiin dhawaaqiisi unbaa la maqlaa laakiin lama fahmayo wuxuu sheegayo ay walaa yufqahu maa yaquul waxa uu sheegaya laakiin lama fahmayo xataa danaa ilaah uu soo dhawaaday fa idaa huwa waaba isagoo yasalu cani lislaami islaamku su-aalaya faqaala rasul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalama khamsu salawaatin weeye islaamku waa shan salaadood fi yowmi iyo waleyla qaala wuxuu yidhi ninkii hal calaya hayruha wax kale ma laygu leeya haddaan shantaa tukado qaala wuxuu nabigu laa ilaa an tadawaca inaad sunno falanaysa moogi haddaa adigu iska sunaysanaysa waa gaarkaada lakin faradku waa intaasun faqaala rasuulu lahi wuxu yihi sal alay waslam wa siyaamu ramadaan islaamku waa soonka ramadaanka oo soonta bisha ramadaan qaala wuxuu yidhi ninkii hal calaya hayruhu wax kale ma laygu leeyahay qaala wuxuu nabigu laa ilaa an tadawaca inaad sunno falanaysa moogi wadakara lahu rasul lah sal lay slm azakaata zakadii buu u sheegay qaala wuxuu yidhi ninkii hal calaya hayruha wax kale ma laygu leeyahay haddaan zakada iska bixiyo qaala wuxuu nabigu laa ilaa an tadawaca inaad sunno falanaysa moogi qaala wuxuu yidhi dalxa bn cubaydillaahi faadbara rajulu ninkii waa jeestay wa huwa asagoo xaal huwa yaquulu uu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay laa aziidu calaa hadaa ka ziyaadin maayo walaa anqusu kana yarayn maayo qaala rasuulu lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheego rawahu lhamsatu ila tirmidiy can cabdillaahi bni sanaabixiyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal zacama abu maxamed ninka la yidhahdo wuxuu sheegay zacama bimacnaa qaala loo jeeda zacama abu maxamed ninka abu maxamed la yidhaahdo wuxuu sheegay ana alwitra sunada witrka la yidhaha waajibun waajib inay tahy waa sida salaadaha faradka o kale waa waajib bule fa qaala cubaadatu bnu saamid baa wuxuu yidhi kadaba abu maxamed abu maxamed wuu gefay kadaba bimacnaa akhdaa wey wuu gefay ashhadu waxaan qirayaa annii anigu samictu rasuulallahi inaan maqlay sal alla lay slam yaquulu xaal uu leeyahay khamsu salawaatin salaado oo shana yuftaradahuna allahu ilahay farad yeelay caza wajale shan salaadood baa ilahay farad yeelay haddee nabiga hadday witrku waajib tahay wuu ku dari lahaa inay mid lixaata uu sheegi lahaa ma jirta marka w man axsana wudu'ahunna waysadooda ninkii wanaajiya wasallahunna tukada liwaqtihina waqtigoodii wa atama rukuucahu rukuucahunna rukuucooda taam yeelaya wa khushuucahunna kaana lahu cala allahi ilaahay waxaa u ahaanaya agtiisa cahdun ballan an yakfira lahu inuu ilaahay u dhaafo waman lam yafcal ninkaan samaynin falaysa lahu cala allahi cahdun ilaahay agtiisa ballan ooma yaallo in shaa hadduu doono kafara lahu waa u dembi dhaafaya wa in shaa hadduu doonana cadabo uu cadaabaya rawahu abu daawuud wanisaa-i can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal qaala allahu caza wajala ilahay wuxuu le innii anigu iftaradtu calaa ummatika ummadaada waxaan ku fadliyay nebi maxamed oo hamsa salawaatin shan salaadood wa cahidtu waxaan u ballan qaaday cindii agtayda cahdan ballan annahu shaniya man jaa ninkii yimaado yuxaafidu asagoo xifdiyey calayhina salaadahaas asagoo xifdiyey liwaqtihina waqtigoodii buu ku ilaaliyey adkhaltuu inaan geliyo aljanata jannada inaan geliyo waman lam yuxaafid ninkaan xifdina calayhina salaadaha ninka aan xifdinina falaa cahda lahu cindii agtayda wax ballan oo u yaalla mada haddaan doonana waan cadaabi haddaan doona waan iska dhaafaya rawaahu abu daawuud baa weriy can abi hurayrata can nabiy sal alay waslam qaal ara'aytum ii sheegay buu nabiga low ana nahran webi bibaabi axadikum axadkiin albaabkiisa hadduu marayo yaktasil minhu ku qabaysanaya kula yowmi yoomkii la arkaba khamsa maraatin shan goor hal yabqaa ma baaqi ahaanaya min daranihi wasaqdiisii shay-un qaaluu waxay yidhahdeen laa yabqaa min daranihi shay wasaqdiisii waxba ka baaqi noqon maayo qaala wuxuu nabigu fadalika kaasu matalu salawaati salaadaha matalkoodii iyo tilmaantoodii waa alhamsa iyo shanta ah yamxu llahu ilaahay baa ku tirtiraya bihina xaq ayaga alkhadaa'iya gafka ilahay ku dhaaf shanta salaadood ninkii tukado waa nin maalinkii shan goor qabaystay buu la mid yahay dembigaas an baa looga dhaqaya rawahu lhamsatu baa wariyay ilaa abaa daawuud wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiy sal alay waslam qaal yatacaaqabuuna fiikum fiigiina waxaa isla cirbinayo isbabedelayo malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii wa malaa'ikatun binnahaar wayajtamicuuna way kulmayaan fii salaati lfajri salaada subax iyo wa salaati alcasr uma yacruju waxaa kor noqonaya aladiina kuwii baatuu baryay fiikum fiigiina fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa su-aalayo wa huwa ilaahay aclamu bihim uu ka og yahay kayfa taragtum cibaadiya addoomahayga sidaad oga soo tagteen fayaquuluuna waxay leeyihin taragnaahum waan ka soo tagnay walxaal hum ayagu yusalluuna iyagoo tukanayo wa aataynaahum marka horena waan u tagnay wahum yusalluuna iyagoo tukanayo marka shahaadadaasaa ilaahay agtiisa yani malaa'igtu ka bixinaysaa dadka musalliinta ee tukanaya weliba jamaacada ku tukanaya rawahu sheekhaan baa wariy wanisaa-i wa canhu waxaa laga wariy can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaal wuxuu yihi nabigu asalawaatu lhamsu salaadaha shanta waljumcatu ila ljumcati jumcadan markaad tukato salaada jumcada kala tukatay ilaa jumcada kale kafaaraatun way dhaafayaanoo limaa baynahuna wixii udhexeeyey maa lam yani tuksha alkabaa'ir kabaa'ir haddaan la daboolin wey qofku hadduuna dembi weyn oo kabiiraha macsiyaha uusan ku dhicin sida yani zinada iyo qof muminoo la dila iyo wax xaaraanahoo la cunay kabiiraha hadduu iska ilaaliyo dunuubta yar yarkaoo ka dhacayso jumcada iyo salaadaha uu tukanayo ayaa loogu dhaafayaa rawaahu muslim can camr waxaa laga wariyey bnu saciid qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaaday cinda cusmaan radia allahu canhu fadacaa wuxuu u yeeray bidahuurin biyo uu ku weyse qaadanayo dahaaro ayuu u yeeray faqaala wuxuu yidhi samictu rasuula llahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaquul xaalu leeyahay maa min imri'in qof ma jiro muslimin oo muslima taxduruhu ay soo xaadiraysa salaatun salaad maktuubatun oo waajiba oo fa yuxsinu wanaajinaya wudu'aha weysadeedii wa khushuucaha khushuuceedii iyo wa rukuucaha rukuucoodii ilaa kaanad waxay u noqonaysaa kafaaratan limaa qablaha dembigii ka horreeyey o dhan baa loogu dhaafaya kafaaratan dhaafid bay u noqonaysaa limaa qablaha wixii ka horreeyey mina dunuubi maa lam yaati hadduuna la imaanin qofku kabiiratan dembi weyn wadalika dahra kulluhu sanadkoo dhanna waa sidaasoo mar alle markuu weysaystoo tukado dunuubtiisii yar yarkay saqaa'irteeda waa lagu dhaafaya hadduuna dembi weyn oo kabiiraha la imaan rawahu muslim can ibni mascuud waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rajula nin baa asaaba asiibay min imra'atin naag buu wuxuu ku asiibay qublatan dhunkasho naag ajnabi ah ayuu dhunkaday wax kale kumuun samayna wuu dhunkaday oo keliya waa ninkii yani meesha timirta baqaalka timirta ku gadanaya oo naag baa utimi socoto oo timir baan kaa gadanayaabay ku tiri aan doonaya inaan kaa gato timirta dee qaar baa banaanka taala banaanka lasoo dhigay ama si dadku u arkaan marka tii banaankaabay ka gorgorisay markaasu wuxuu yihi middaan xoogaa dabayshay siigada ku dhacday midda gudaha nadiif ee hoos soo gal hoos soo gal buu ku yidhi waayahay nabad bay tiri gudihii markay gashay ayuu dhunka uu dhunkaday dhunkashuu kula booday waa dhunkaday laakiin wax kale kuma samaynin intaa bas waa isqabtay un ay markiiba wuu soo cararay faata nabiga nabigu u tegay sala allahu alayh wasalam fa akhbarahu dembigaasaan ku dhacay buui uu sheegay nabiga faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey aqimi salaata salaada tuko darafayi nahaari maalinka labadiisa gelin gelinka hore salaada subax baa ku jirto gelinka dambena duhurka iyo casirka wey wa zulafa min alleyli qayb habeenkii ka midana tuko waa maqribki iyo cishihii ina alxasanaati xasanaadka wanaagga yudhibna sayi-aati sayi-aadka lagu dhaafaa salaadaha ka kow ade xasanada sayi-aada lagu baabi'inayo waayahay salaadaha ka mida wey wa atbici sayi'ata alxasana tamxuha waa ku xadiidka ah xumaanu markay kaa dhacdo wanaag ka dabagee waa lagu dhaafaya faqaala rajulu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiow aliya haada bishaaradan iyo wanaaggan ma aniga unbuu ii sugnaaday qaala wuxuu yidhi nabigu lijamiici ummatii kullihim ummadayda o dhan ba u sugnaaday nin aana ninkii saasoo kale dembi ugu dhaco oo salaada tukado ama toobad keeno oo shay khayra la yimaado dembigiisa hore waa la dhaqaya wa canhu waxaa laga wariyey can ibni mascuud qaala wuxuu yidhi sa'altu nabiya sala allahu alayh waslam nabigaan weydiiyey ayu lcamali axabu ila allah camal la qabta kee loogu jeclay ilahay agtiisa qaala wuxuu nabigu asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeedii la tukaday qaala wuxuu yihi uma ayun maxaa ku xigaan erigu qaala wuxuu nabigu biru lwaalideyn labada waalid oo baari loo noqdo qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud uma ayun maxaa ku xigo qaala wuxuu yidhi nabigu aljihaadu fii sabiili illah ilahay waddadiisa oo lagu jihaado qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu mascuud xadathanii bihina saddexda nabiga ayaa ii sheegay buu yihi walow istazadtu haddaan ka ziyaado dalbi lahaa uma ayun haddaan ku helaa lizaadani wuu ii ziyaadina lakin anaa iska aamusay bu markaa saddexdaa goor wey rawaahuma alarbaca afartii baa warisay xadiidka can xudayfata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal fitnatu rajuli ninka dambaabidiisa fii ehli ehelkiisa uu ku dambaabay iyo wa maalihi maalkiisa iyo wa waladihi iyo wa jaarihi daraskiisa uu ku dambaabay xoogaha yani ayaga sababtooda xoogaha yuu dembi ugu dhacay iyo dulmi tukafiruhaa waxaa dhaafaysa asalaatu salaadii baa lagu dhaafaya wasawmu soomkii wasadaqatu walamru bilmacruufi wanaaga oo dadku amray iyo wanahyu can lmunkar rawahu shaykhan watirmidi can sawbaan waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal alayka bikatrati sujuud bu nabigu ku yidhi sawbaan saxaabiga la yidhahdo yuu nabigu nabigu u qaadimayey ninkaas sawbaan waay wasa'ala wuxuu nabiga weydiiyey can axabi alcamali ila allah camal nabiga yani la sameeye maxaa ugu khayr badan buu nabiga su-aalay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayka bikatrati sujuud sujuudda badi lilaahi ilahay aada sujuudayso fa inaka adigu laa tasjudu ma sujuudid lilahi ilahay sajdatan hal sujuuda ilaa rafacaka allahu ilahay baa ku kor yeelaya biha bisawiha darajatan waxadda ilaahay wuu ridaya canka xaggaaga biha bisawiha qadi'atan gefna waa kaaga dhaafaya waxa yani ajrahoo la badiya waxaa ugu badan salaada salaada badi wey rawaahu muslim watirmidi can rabiicata waxaa laga wariyey bnu kacab alaslamiyi qaala wuxuu yidhi abiitu waa beryey maca nabiyi sala allahu alayhi wasalam faataytu waxaan u keenay nabiga biwaduu'ihi weysadiisaa nabiga u keeni jiray iyo waxaajatii wax alla wuxuu u baahdo saxaabigan rabiicata binu kacab alaslami la yidhahdo khaadimka nabigu ahaa habeenkii markuu nabigu gurigiisa gala guriga hortiisuu seexanaya ilinkiisa wax alla wuxuu habeenkii nabiga u baahduu rabaa inuu siiyo hadduu biyo u baahdo waa u shubaya hadduu banaanka u baxo waa raacaya wax alla wuxuu u baahan yahay buu nabiga siinaya faqaala lii wuxuu iyiri buui markaa nabiga saa cabaar ugu khidmeeyey sal su'aalo bal wax un i weydiiso qofka ehlufadliga haddaad ixsaan u samayso oo yani u khidmayso wuxuu jecel yahay asagana bal inuu wanaag kuu sameeyo markaasuu nabigu wuxuu yidhi wax i weydiiso faqultu waxaan idhi buu yidhi as'aluka waxaan ku su'aalanayaa muraafaqataka fi ljanna jannada inaan kugula rafiiqo maan raba wax kale ma rabo ninkaas fiiri adduunye ma milicsani iimaankiisa fiiri xoolaan rabaa iyo wiilal iigu ducee iyo maal iigu ducee iyo midna ma dhihini ya wuxuu yidhi inaan jannada kugula rafiiqaan rabaa wax sahlan ma ah ya waa arrin weyn qaala wuxuu yidhi nabigu aw hayra dalik aw hayra dalika tas'al warta arrintaas waxaan ahayn mabaad isu'aalinaysaa qultu waxaan idhi buuhi huwa daaka waxaan ku weydiisanaya waa kaa umas inaan jannada kugula rafiiqo uma raba anu wax kale kuma su'aalinayo saxaabigan ictiqaadkiisa fiiri jannada oo nabiga lagula rafiiqo horta jannada gelitaankeedu waxay ku xihan tahay qofku inuu iimaanka ku khaatimeysto iimaanka ku dhinto taasna ilaahay cilmigiisa un bay ku jirtaa lama garanayo qofku iimaanka ku dhiman doono ilahay unbaa og wamaca daalika nebigu weydiisanaya wuxuu leeyahy jannada jannada inaan galaan rabaa xataa madhe wuxuu yidhi inaan kugula rafiiqaan rabaa nabiga kuguma inkirin bar waxaas anigu gacanta kuma haye wax kale weydiiso lacag baan ama lacag kuu daydayo ama si kale aan kuu duceeyo mausa dhihi nabigu ya wuxuu yidhi aw hayra dalik wax kale miyaa su-aalinaysaa qultu waxaan ihi huwa daaka qaala wuxuu yidhi nabigu faacinii iigu kaalmay haddaba calaa nafsika naftaada bikatrati sujuud sujuudda badi yacni ilaahay baan kuu baryayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu macayga kaa dhige markaa jannada dhexdeeda oo macal ambiyaa la noqdo waa derajada midda ugu sarraysa jannada marka ilaahay baan kuu weydiisanaya ilaahayna wuu iga aqbalaya adigana sujuudda badi adiga sujuudda badi saas iska seexa nabigu ma dhihin ogow dhanka kale markii laga fiiriyo haddii dadka ehlu khayrka oo wan wanaagsan ilaahay kula kulmay ama ducadooda ku si ama khayr weyn aada gaarto anugu hadda basi wey waan dhergey markaan waa iska seexan hadhihin ya sujuudda badi buu nabigu sujuudda badi bikatrati sujuud iigu soo kaalmay saas nabigu rawahu lhamsatu baa wariyay lilbukhaariy can abi umamata waxaa laga war radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yakhduu nabigaan maqlay isagoo khudba akrinaya fi xajati alwadaac faqaala wuxuu yidhi nabigu itaqu llaha ilaahay ka baqa wa salluu khamsakum shantiina salaadood tukada wa suumuu shahrakum bisha ramadaana sooma wa abduu guto oo zakaata amwaalikum maalkiina zakada ka bixiya maalka zakada ka bixiya ha ku baajinina maalku xaaraan buu noqonaya haddaan zakada laga bixini way wa adiicuu daa amrikum dadka madaxdiina ana raaca adeeca tadkhuluu waad gelaysaan jannata rabbikum rabbigin jannadiisa aad ka gelaysaan haddaa saa yeeshaan wacanhu waxaa laga wariyay can abi umaama can nebi sal ly slam qaal maa adina allahu ilahay ooma idmin licabdin addoon fii shayin shay shaygoo afdala ka fadli badan min ragcatayni laba ragcadood oo yusalihimaa uu tukaday wey wa ina albira birigii iyo wanaaggii la yudaru waa la shubaya calaa ra'si lcabdi addoonka madaxiisa maadaama fii salaati intuu salaad ku jira waay wamaa taqaraba alcibaadu addoomuhu uguma dhowaadaan ilallahi ilaahay bimili maa kharaja minhu wixii ka soo baxay ilahay wixii xaggiisa ka yimid wax ka fadli badan yacni alqur'aan buu ujeedaa waxa ilaahay loogu dhowaada waxaa ugu fadli badan qur-aanka qur-aanka macnihiisa ama garo ama ha garanin qur-aanka inaad macnihiisa garato waxba shardi maaha waa lagaa sawaabinaya ajir fara badan baa lagaa sawaabinayaa haddaad un qur-aanka akriso cibaado la akriya waxaa ugu fadli badan qur-aanka wey haddaad qur-aanka akriso salaadna kusii tukatana haddee iska badaa cibaado badani oo la sameeyo badanka laga sameeyana xibnaha laga sameeyana salaadaa ugu fadli badan sidaa aawadeed buu ilaahay ku adoonsaday ehlu yani samaha waa malaa'igta malaa'igta cibaad cibaadadoodu waa yaa salaad un fa minhum raakic wa minhum saajid wa minhum yani qaa'im baa ka mid a nin salaad un bay ku taagna ilaa qiyaamihii ku jiraan rawaahuma turmidi baa wariya alfaslu thaani fi lmuxaafadati cala salawaat salaadaha oo la xifdiyo la ilaaliyo oo aan laga tegin yaa halkan laga gelayaa w fi lmuxaafadati cala asalawaat qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay xaafiduu cala asalawaat wasalaati alwusطىa waquumuu lilahi qaanitiin xaafiduu cala asalawaat salaadaha xifdiya alkhamsi ee shanta ah waay salaadaha waajibka ahee shanta ah xifdiya falaa tudayicuuhaa ha dayicinoo ha ka tegina wadaamuu calayhaa daa'ima salaadaha tukada fii awqaatihaa waqtigooda ku tukada wasalaati alwusdaa salaada khiyaarada la yidhaahdee salaadaha laga doortayna xifdiya oo ha ka tegina hiyo alcasru weeye cala almashhuur sida loo badan yahay ee muxadisiintu u badan yihiin salaada casr inay tahay waay maxaa yeelay axaadiis qaaraha gaaraha ku soo aroortay inay salaada casir tahay ay shaqaluuna can salaati alcasri salaati alwusطaa buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yowma alaxzaab markuu gaalada intuu habaaray yuu yidhi qubuurtooda iyo guryahoodaba naar allaha ka buuxiye eh salaada casir bay naga mashquuliyeen salaatil wustaa ahayd buu yidhi nabigu marka axaadiistaa markii la eego waa salaada casir sida mashhuurkaa salaada khiyaarada ahee wusdada la leeyahay ee laga doortay salaadaha ugu fadli badan salaatulcasri wey culammada qaar baa waxay ku fasirayaan inay tahay salaatu subxi waa salaada subax bay leeyihin tafsiirka horaa mashhuura laakiin qowl saddexaad baa jiro asagoo yar oo wuxuu leeyahay waa salaada duhur laakiin markii yacni axaadiista la fiiriyo nusuusta waxa weeye salaada casri weeye salaada salaatul wusta la yidhaha marka keligeed baa lagu cadfay oo xaafiduu cala salawaat salaadaha xifdiyaa la yidhi salaadahaasay soo gelaysaa wasalaatil wustaa salaada khiyaarada la yidhaahda ee salaadaha ugu fadli badanna ee laga doortayna xifdiya marka arrinteedaa weyn salaada casr way fadli badan tahay markaasaa salaadihii intii laga soo saaray baa lagu cadfo waxaa la yidhi wasalaati alwustaa salaada wustada ana xifdiya oo ilaaliya marnaba yaydinka tegin wa quumuu lilaahi ilaahay u quma oo kaca quumuu lilaah fii salaatikum markaad salaada tukanaysaan ilaahay u kaca qaanitiina mudiiciin adinkoo ilaahay adeecayo waay yacni mudiicnimo inaad ilaahay yani amarkiisa qaadataan oo tukataan awaamirta fulisaan u kaca buu ilaahay leeyay waquumuu lilaahi qaanitiin mudiiciin mudiiciin iyo khaashiciin baa labaduba lagu fasiraa qaanidka way oo bimacna idaaca looga jeedaa saa xadiis baa ku soo arooray kullu qunuutin fi lqur'aani fa huwa taaca qunuud kulligii oo qur'aanka dhexdiisa ku sugan lagu sheegay lafdigaas bimacna taaca looga jeedaa ilaahay adinkoo adeecayo salaadaha u istaaga oo guta waay waajibka guta tafsiir labaad baa jiro oo qaanitiina ay khaashiciin adinkoo khushuucayo markaad salaada gelaysaan qalbigiinnu uu xaadir yahay oo khushuucayo xibnihiinu degan yihiin salaada gala ma aha salaadda inaad gelabgelab ku tukato ama adigoo qalbigaaguba mashquul yahay oo meelo kale isaga maqan yahay salaadda ha gelin xadiidu shaykhayn muslim iyo bukhaari baa waxay wariyeen saxaabiga waxaa laga warinayaa nin asxaabtii ka mid a kunnaa kunnaa natakallam fi salaat salaadda dhexdeedaanu ku hadli jirnay oo markaan salaada ku jirno qofku qofka kale ee garabkiisa taagan ee isyaqaanaan buu iskala sheekaysan jirayoo danihiisa iyo xaajihiisuu warsan jiray oo walba arrintaa maxay noqotou dhihi jir salaadda dhexdaan ku hadli jir xataa nazalad ilaa ay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa ilaa ay soo degtay aayaddaasaa markaa soo degtay fa umirnaa waxaana la amray bisukuut wa nuhiinaa cani ilkalaam salaadda markaanu galno inaan aamusnaana lagu amray wanuhiinaa cani ilkalaami hadalkina waana laga reebay salaada dhexdeeda laguma hadli karo walamaraani madluubaani fi salaat khushuuca waayahay iyo inaad idaaco darteed ilaahay amarkiisa adoo gudanaya aada salaada u gasho labaduba waa madluub lagaa doonayaa inaad la timaado markaad salaada gelayso can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma cabdullaahi bnu cabaas can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu ataanii rabbii tajallaa lii rabbii rabbigay baa ii tajalliyey macnaheedu sidaa wey ataanii rabbii rabbigay baa ii tajalliyey fii axsani suuratin suuro midda ugu wanaagsanayd buu ilaahay ii tajalliyey yuu iigu tajalliyey bimacnaa wuu isu kay daahiriyey oo wakashafa cani alxijaab xijaabkii buu ilaahay ga qaaday fa ra'aytuhu fi nnawmi ilaahay hurdaan ku arkay anoo hurdaa ilaahay intuu xijaabkii iga qaaday baan arkay fii axsani suuratin way suuro midda ugu qurux badan baan ku arkay min gayri tashbiihin walaa takyiif isagoo ilaahay wuxuu u egyahay lagu shabahaya aan jirin kayfna ma jiro kayf aad ilaahay ku arki kartaa ma jiro ilaahay baa la arkayaa min gayri kayfin wainxisaar waa sida ahlu sunnuhu qabaan in ilaahay la arkayo min gayri kayfin wainxisaar yaad ilaahay arkay kayfiye aad ku tilmaami karta ma jirto mana koobi kartid oo ilaahay dhinaca buu iga jiray iyo saanuu ahaa inaad xadayso oo araggaagu uu xadeeyana ma jirto taas adugu ma xadayn kartid ilaahay ma arkatid laakiin waa un lagaa qaadaya xijaabkaa lagaa qaadaya ilaahay baad arkaysaa axaadiisteeda noo imaan doontaa in ilaahay qiyaamaha lagu arkayo waxaa adduunyada ilaahay ku arkay oo nebi maxamed aan ahayn ma jira sala allahu calayhi wasalam qofkii kaloo sheegto adduunyada tan soo jeed baan ilaahay ku arkay ru'yo waa la wariyaa laakiin soo jeed baan ilaahay ku arkay ninkii yidhaahdo nebi maxamed waa zindiiq nin diinta ka baxay wadar diinle waay kaas zindiiq waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahda wadar diinle macnaheedu waa